العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد darsigan wuxuu ka bilownayaa aayada boqol konton iyo saddexaad suuratu ali cimraan waxaan kusoo heshinay qisadii ku saabsanay dullaankii uxud aayadii ugu dambeysay waxaa lagu sheegay sababta keentay jabka dhacay sababta keentay wixii muslimiinta soo gaadhay inuu ahaa khalad ay sameeyeen qaar ka mid ah waxaa lii dambeytay marka uma sarafakum canhum liyabtaliyakum idinkaa laydin leexiyey oo gaaladii aada ka yeryeelaysaan baa laydinka leexiyey si laydin imtixaano allana wuu idin cabdiyey subxaana wa tacaala fadli iyo dheeraadkii alla subxaana wa tacaala u saaxiiba mu'miniinta dushooda wey id tusciduunada marka waxaad tidhaahdaa yani id wakti xus id wakti nebiyo xus ama id wakti buu alla idiin hiiliyey tusciduuna aada tegayseen ama aada kuulayseen oo walaa talwuuna talwuuna aydan leexanaynin ama jalleecaynin calaa axadin ruux duji ruux dushiisa aydan ku leexanaynin waalrasuulu rasuulkuna yadcuukum wuu idin yeedhayo fii ukhraakum jamaacadiina iyo kooxdiina dambe dhexdeeda uu idinka yeedhayo fa asaabakum wuxuu idin tawaabiyey alla subxaana wa tacaala oo idinku abaalmariyey hamnan waalbahaar oo biqamin maca qamin walbahaar kale la jira walbahaar walbahaar kale wato maxaa saa loo yeelay likay laa taxzanuu si aydan u murgin calaa maa shay dushii faatakum idinka tagay wixii idinka tegay sidaan ugu murgin walaa maa shay dushiina saydaan ugu murgin asaabakum idin asiibay wallahu allana khabiirun midkii xogaamaa wey bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan waxaad istabalay markii aada tegayseen dhulka dhexdiisa aada ku tegayseen tusciduuna bimacnaa tegitaanka dhulka la ydhaha ama tascaduuna oo fuulitaanka buurta markaad fuulayseen waxay ahayd markii jab ku dhacay waa kii la kala yaacay marka arrintaasi alla subxaana wa tacaala sawirayaayo markii aada tegayseen oo wejigiisa nin walba isaga dhaqaaqay ama aada buurta korayseen idinkoo markaa aan cidnaba ku leexanayn nin aada jalleecaysaan ma jirto in walba wejigiisa u caro isla markaa rasuulkii wuxuu idinka yeedhayaa kooxdiina ugu dambaysay dhexdeedu idinka yeedhaya kooxdii goobta ku hadhay ayuu dhexdeeda idinka dhawaaqaya oo nebigu sal lla alay slam wuxuu lahaa ilaya cibaad allah ilaya cibaad allah addoommadii ilahay oo xaggayga war xaggayga war xaggayga buu nabigu ku hayay sal lla lay slam marka rasuulkiina gadaal buu idinka yeedhaya idinkuna nin aada ku leexanaysaanba ma jirin arrinkaasi markuu dhacay kadib alla wuxuu idinku abaalmariyey murug murug kaleeta la socoto hamman bihammin yacni mufasiriinta qaar waxay leeyihin labada murugood midi waxay ahayd jabkii gaadhay midna waxay ahayd hadalkii ahaa nebi maxamed waa la dilay sal lay slm ama meehe midi waxay ahayd dhibaatadii soo gaadho dhaawacii iyo dilkii ah talabaadna waxay ahayd gaaladiiyo meeshii ay fuleen kaga daba timid ama ha laba murugood keliyaba ha ka dhigina murugtu waa fara badnayd oo hamman bihammin murugyaal fara badan oo isdaba jooga yacni markii ugu horreysay guushii iyo libtii oo inay gaadhaan ku sigteen bay ka qadeen marka labayd intaa lagama hadhine ayagii baa diliya dhaawaca loo geysa intaa kuma ekaanine nebi maxamed waa la dilay baa soo baxday intaa lagagama daba hadhine meeshay ku carareen ba haddana lagaga daba yimid hamman bihammin saas maana yani waa arrimo marugli oo middood midda kale ka walbahaar badan tahay maxaa saa loo yeelay waa laydin tababaraya waxaa loo yeelay wixii idinka tegay oo qaniimo ah oo lib ah iyo wixii idinku dhacay oo dhaawac iyo dil ah labadaa midna inaydaan u murgin ood barataan masaa'ibta iyo qaabka loola dhaqmo saas maana maxaa yeele ruuxa markii ay mushkilo qabsato oo ay mushkilo kala qabsato oo mid saddexaad ay qabsato yacni wuxuu la qabsanayaa masaa'ibtuu la qabsan sidaas daraaddeed walbahaar iyo murug iyo naxdin oo dhan baa ka dhammaan marka tarbiyo iyo tababar ilaahay idin tabaray baraya wey ujeeddadii qasadka laga leeyay berrinta oo kale si oo kale hadday dhacdo oo ama dil idin soo gaadho ama dhac idin soo gaadho ama dhaawac idin soo gaadho inaydaan murgino walbahaarin maxay noogu dhacday inaydaan odhanin ilahay baa idin tababaraya subxana watacala likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum allana subxaana watacala waxaad samaynaysaa waa ka warhaya id waqti tusciduuna qiraa'ada ah bimacnaa tegitaan baa dhulka lagu tago tascaduuna qiraaa baa jirto oo fuulitaanka marka buurta fuulitaankeeda wadkur xus nebiyow id waqti xus tusciduuna wadkuru xusade saxaabadii id waqti tusciduuna aad tegayseen oo dhulka ku tegayseen ama tascaduuna aad fuulayseen buurta oo walaa talwuuna aydan leexanaynin calaa axadin ruux dushii aydan ku leexanayn cabsida daraaddeed iyo argagax walxaal alrasuulu rasuulkiina yadcuukum uu idin yeedhayo fii ukhraakum jamaacadiinna iyo kooxdiinna ugu dambaysa dhexdeeda uu idinka yeedhayo yacni kooxdii meesha kuadha ugu dambaysa ragga yuu dhex joogaa nebigu sal lla alay waslam halkaasuu uga yeedhaya oo wuxuu leeyahay war addoommada ilaahay xaggayga imaada war aniga ii imaada fa ataabakum wuxuu idinku tawaabmariyey ama idinku abaalguday alla subxaana wa tacaala hamman walbahaar oo bihammin ay maca hammin walbahaar kale la jirankiisa walbahaar walbahaar la jira ama waxaa la yidhahdaa fa ataabakum wuxuu idinku abaalmariyey hamman walbahaar bihammin walbahaar sababtii walbahaarkan idinka laydinku abaalaydinku abaalguday sababtuu ku yimid waxay ahayd nebigaad ka walbahaariseen oo bihammin tadam waxay noqonaysaa walbahaarkii aad nebiga geliseen daraaddii baa idinkana walbahaarka laydin geliyay maana saana waa lasira faataabakum haman bihamin maxaa saa loo yeelay likay laa taxzanuu inaydaan murgin daraaddeed calaa maa shay dushii faatakum idinka tegay maxaa ka tegay libtii baa dhaaftay oo haniimaa dhaaftay oo guulbay yaa dhaaftay wixii idin dhaafay saydaan ugu murgin walaa maa shay dushiisana saydaan ugu murgin asaabakum idin asiibo idinku dhacay waa jabki waa dilki waa dhaawici wixii idin gaadhayna inaydaan macnaha iyadana aydan ka murgin saas maana waxaad weydeen oo lib aad sugayseenana weyde waxna waa idin gaadheen labadaa midna sidaan uga murgin man labadaa midna saydaan uga murgin wallahu alla khabiirun midkii og wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan saas maana marka darsi ilaahi subxaana watacaala siinayay weeyaanoo maalinkaa laga bilaabo darsigaa uxud lagu qaatay haddii meelo kale muslimiinta jab kusoo gaadhaan maxay sidani ku dhacday laysma weydiinayo maxaa yeele horaa darsigaa laysu siiyey inuu imaanayo jabku ilaahayna xikmad uu ka leeyahay subxaana wa tacaala yacni waxa weye duruusina ay ku jirto waxaa loo lagu lagu bartay uxud uxud markii darsigaa lagu qaatay wixii ka dambaysay oo dhan wixii ku yimaada waa iska fududaadeen saas macana uma anzla calaykum min bacdi algami amanatan nacasan yaksha taa'ifatan minkum uma markaa kadib anzla wuu dejiyey alle calaykum dushiina wuxuu idinku soo dejiyey min bacdi lami yani walbahaarka kadib walbahaarkii idinku dhacay kadib wuxuu idinku soo dejiyey amanatan aamin ahaansho yani amaan ahaansho buu idinku soo dejiyey amaan nocaasan buu idinku soo dejiyey lulmo amaan ahaanshadu wadaa waa lulmada lulmo ayuu idinku soo dejiyey lulmadaasoo yakshaa daboolaya taa'ifatan koox oo minkum idinka idinka mid wa daa'ifatun kooxna qad ahamathum waxaa murug gelisay anfusuhum nafafyaalkoodii baa murug geliyey yadunnuuna waxay malaynayaan billaahi ilaahay waxay u malaynayaan hayra adanni hayra alxaqi xaq waxaan ahayn hayra adanni malihii waxaan ahayn alxaqi ee xaq ahaw malihii xaqa aha waxaan ahayn bay ilahay malaynaya danna aljaahiliyati jaahiliyada maladeedii bay ilahay malaynaya yaquuluuna waxay leeyihiin ha kooxdaas hal lanaa muu noo sugnaado min alamri arrinka xaggiisa min shayin wuxun muu naga sugnaado talada ma wax ku yeelan qul waxaad tidhahdaa ina alamra arrinka iyo talada kullahu dhammaantii lilahi ilahay buu sugnaaday yukhfuuna way qarinayaan fii anfusihim nafyaalkooda dhexdooda waxay ku qarinayaan maa shayba ku qabsanayaan laa yubduuna ayna muujinayn laka adiga ayna kuu muujinayn waxbaa qalbigooda ku jira ayna kuu muujinayn muxuu yahay wey waxaas waa yaquuluuna waxay leeyihiin low kaana hadduu ahaan lahaa lana anaga min alamri arrinka xaggiisa shay-un xun hadduu nooga ahaan laha talada haddaan xun kula ahaan lahayn maa qutilnaa nalama dileen haahunaa halkana laguma laaya qul waxaad tidhahdaa low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdood oo idin soo baxdeenba la barada way soo bixi lahaayeen alladiina kuwa kutiba la waajibiyey calayhim dushooda alqatlu diilka kuwa dushooda lagu qoray in la dilayo kuwaasi way soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meelihii dhinacyadooda la dhigay meelihii lagu dilay oo dhinacooda la dhigoo la seexiyey halkaasay usoo bixi lahaayeen waliyabtaliya allah inuu alla idin imtixaano inuu alla imtixaano daraaddeed oo uu jirrabo maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku jira iyo waliyumaxisa inuu shaandheeyo daraaddeed maa fii quluubikum waxa qalbiyadiinna ku jira inuu shaandheeyo daraaddeed buu facala dalika saa alla u yeelay subxana wa tacala saa wuxuu u yeelay labadaa xikmadood wallahu allana caliimun midkii cilmi badan oo ogaansho badan wey bidaati suduuri laabaha xaalka u saaxiibka xaaladda laabaha u saaxiibka ee qalbiga ku jirta ilaha ogi saas way macana markii murugtaa iyo markii walbahaarkaasi dhacay oo walbahaaro fara badan raggii ay qabsadeen alla wuxuu leehay subxaana wa tacaala kadib waxaan idinku soo dejinnay ammaan ahaansho ammaan yani xasilooni iyo deganaansho xasiloonidaas maxay lulmaya lulmaa laydinku soo dejiyey rabbi ilahi subxana wa tacala xagga rabbi laydinka soo dejiyey lulmadaas ragga ma wada gaadhine qaar ka mida unbay lulmadaasi ku dhacday lulmada ujeedadii laga lahaaya iyaduna waxay ahayd walbahaarkii qalbigooda galay iyo cabsidii iyo argagixii baa lagaga baabiinaya saas macana yani lulmada goobta dagaalka waxa weeyaan waa naxariis ilaahi subxana wa tacaala xagga ilahay bay ka timaadaa laakiin salaada dhexdeeda shaydaan bay ka timaadaa marka rabbiga subxaana wa tacaala lulmadaa iyo nin cabsanayo oo argagaxsan oo naxsan ma seexno waxay daliil u tahay lulmada lagu riday ay lulmoodeen in qalbigoodii la dejiyey oo ay xasileen oo wixii iyo ay ku dhex jireen oo dhan ba iska halmaameen ilahay baa subxaana wa tacaala arrinka daaweynaya marka lulmadaasaa lagu soo dejiyey abu talxa radi allahu canhu oo raggii nabiga difaacayay ka mid aha salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxa uu leeyahay waxaan ka mid ahaa raggii lulmada ku dhacday markaasaa seeftaydaa iga dhacaysa waan ka daba tegaya waan soo qaadanaya haddana way dhacaysa haddana waa soo qaadanay haddana way dhacaysa waa soo qaadanay ruux markuu lulmaysan yahay shayga gacantiisa ku jira ma hayn karo lulmadu kaa damooto shayga gacanta ku jira waa iska dhacaya marka lulmadaasu ilaahi subxaana wa tacaala ku soo dejiyey laakiin dadka lulmada helay xasiloonida iyo deganaanshaha helay kulligood ma ahayn waxay ahaayeen un dadkii mu'miniinta ahaa ahlu yaqiinta ah dagaalka sugnaaday nebigiisa inuu ilaahay u hiilin doono rumaysna allana tala saartay dadkaasma kuwaasa ilahi subxana wa tacala hurdada iyo xasiloonida kusoo dejiyey lulmadaa lagu soo dejiyey kooxdii kaleeto waa munaafiqiinta ilaa rag munaafiqiina goobta tegay munaafiqiintii iyaga lulmadii waa laga qariyey lulmadii waxba lagama siin maadaama lulmadii waxba aan laga siinin ayaga naftoodii ayaa murugisay murug gelisay walbahaar iyo qalab yay meela la qabanaya iyo cabsi xageed geysaa bulaya naftan maanta qad ahamathum anfusuhum meel alla meel uu naftii geliyo iyo god uu geliyo la-eg ayadii unbaa walbahaarisay nebi maxamed ka fikiri maayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh guul muslimiin ka fikiri maayo magaaladii madiiniyo tolo maxay ku damayn doontaa ka fikiri maayo laakiin qad ahamathum anfusuhum naftooda unbaa murug gelisay naftiisii unbuu la silcsan yahay oo meel ula gala lahay qaasaas ragna waaba hurdaanba oo hurdaaba hayso waaba lulmaysanyi soma soo kaafya kala dheerima kaafya kala dheerima ninna waa lulmaysan yahay ninna naftiibu meel ugeeyala marka munaafiqiintii dhuuntaa waxaa u gashay naftooda u gashay qad ahamatum anfusuhum markaasaa waxay malaynayaan alla subxaana wa tacaala mala aan gar ahayn mala baatil ay ilahay u malaynaya subxana wa tacaala malaha ay maleeyeen waa midka ilaahay subxaana wa tacala aayadda kale ku sheegay bal danantum an lan yanqaliba alrasuulu waalmu'minuuna ilaa ahlihim abada waxaad malayseen mu'miniinta iyo rasuulku inaysan ehelkoodii dib dambe ugu noqon doonin oo meesha lagu gumaadi doono maanta inay tahay kala kac iyo burdum oo nabi maxamed iyo raggii la socday uusan nin ka noqon doonin saasuu maleeya waa male jaahiliya danna aljaahiliyo waa maladii jaahiliyadooda malo ku salaysan caqiido saxa maa sababtuna waxa weeye rabbi sunankiisa ruuxaan aqoonin iyo qaabka adduunyada uu kusoo dhaqi jiray iyo sida uu wax u caadada wax ku maamulo dadka aan aqoonini baa saa wax u maleeya ninkii ilaahay yaqaana sunankiisana yaqaana wuu garani inaan mu'miniintii nebi maxamed la soconin meeshan aan lagu lagu tirtiri doonin arrinkoodana lagu soo afjari doonin uu iska garanay laakiin munaafaqa qalbiga iimaan uusan kaga jirin mala xun buu ilaahay u malayno in muslimiintii maanta ay u dhammaatay khalaas saasay macana ilaahay inuusan garabkooda garabkooda ka baxoon loo hiilinaynin inaysan guul dambe helaynin danna aljaahiliyati bay u maleeyeeno qalbigooda waxaasaa ku wareegay waswaaskaasa ka buuxa waxay leeyihiin ayagii baa marka isku foofa ilaan markii wax yimaadaan waxaa la yidhahdaa macnaa waxa way libtu way way dad badanta laakiin inta badan jabku waa gablan nin walba uu ka cararaa meeshii waxoogaa jabiya ceebi ka timaado nin walba inuu iska fogeeyuu dooni oo ninka kale koryahay laakiin meeshii waxoogaa guula lagu gaadho nin walba inuu shaaki isku day nimankii haddii dhibkani dhacay waxay doonayaan inay shallaayaan oo yidhaahdaan taladaanna waxba kulahayn hal lanaa min alamri min shay talada maxaa wax ugu yeeran weyne oo naloola tashan waayo waxaan markii nala gelinhayo sidan taata ragga loo yeelahayo dhibka naloo geysanay maa talada wax nalaga sii sida si aan hayn baanu ku talin lahayn waxaa lagu yidhi waxaad tidhahdaa nebiyow talada ilahay baa iska wadanay xataa nebi maxamed waxba kuma laha salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisuna waxba kuma laha talada ilahay baa wata subxana wa tacala sidii ilaahay ugu talagalay bay wax u dhaceen taladana talo ilaahay watay bay ahayd saa ku dhibale waxay base qalbiga ku qalbigooda ku jira waxay kaa qarinayaan waxayna rabin inay kuu muujiyaan baa quluubtooda ku jira ilahay baa kuu sheegi muxuu yahay waxay ku leeyihiin waxay odhanayaan oo ay naftooda is isleeyihiin oo qalbigooda ku jira haddaan talada wax ku lahaan lahayn oo nalala tashan lahaa meesha nalaguma laayeen ee waanu taxadari lahayn dagaalkan waan ka baaqsan kari lahayn si un baanu wax u farsamayn lahayn meeshana laguma dileen talada haddaanu wax ku leeday arrinka ay qarsanayaane qalbigooda ku jira ayna ku muujinayn waka saas weya maxaa yeelay maqaadiirta ilahay bayna rumaysnayn waxaad ku tidhahdaa baa layidhi nebi maxamedow haddaad guryihiina joogi lahaydeen oo inaan yani isku daydaan inaad guryihiina ku ekaasaan si aada uga nabad gashaan dilka idin gaadhay raggii loogu talagalay in la laayo oo ilaahay qorsheeyey meesha dhinacooda uu yaallay ee la dhigay way imaan lahayn wax ilaahay qadaray wey shay ilaahay qorsheeyey taxadar lagagama baaqsan karo gurigaygaan geli oon isku soo xidhi oo albaabadaan xidhani walow kuntum fii buruujin mushayada xataa haddaad saro iyo daaro la adkeeyey aad ka gashaan geerida marnaba kama badbaadi karta saas maa marka iska daayo lowlowdan lowlow hadday saan ahaan lahayd sidan ahaan lahayd san haddii la yeeli lahaa ka baxa markaasa wadac geeri marna maydaan ka baaqsaden ninkii loogu talagalay meeheble inuu ku dhinto meeshii la dhigay wuu imaan lahaa qas waana lagu dilahaa halkaas marka ka baxa warkaas wax soconaya mehe alla muxuu saa u yeelay marka xikmadda saa uu loo yeelay waxa weeye waxaa la doonayaa waxa qalbigiina ku jira in la jirrabo waxaa qalbigiina ku jiro iimaanka in la jirrabo oo la kala saaro ninka waxa qalbigiisa ku jira uu run yahay iimaanka iyo midka beenaalaha oo munaafaqa waxaa kaloo la doonayaa qalbigiina waxa ku jira iimaanka laftiisa in la kala shaandheeyo oo iimaanka laftiisii in la kala saromariyo midna iimaankiisii kamaal buu gaarayaa mid waa dhexdhexaad mid waa hooseeya waliyumaxisa maa fii quluubikum idinkoo mu'miniin wada ah oo iimaanku idinka dhexeeyo baa haddana iimaankii la kala hufaya oo la gurgurinaya oo la kala sifaynaya oo la shaandaynaya walimaxisa maa fii quluubi maxaa lagu shaandaynaya iimaanka waxaa lagu shaandaynayaa yani waxa weeyaan arrimahan oo kale waxaa la idin gelinayaa arrin yani tijaaba ah tijaabadaasa markuu kala baxaysa saas daraaddeed xikmadahaasu alla ka lahaa subxaana wa tacaala arrintan dhacday allana waxaa qalbigiina ku jira ma aha inuu moogi waliyabtaliya allahu maa fii suduurikum waliyumaxisa maa fii quluubikum marka la leeyahay ilaahay inay cilmi iga kordhayo ma inuu ilaahay wax ka kororsanayo natiijada ka soo baxday dagaalkan iyo imtixaankan ma aha waxba ilahay uga kordhi maayo maxaa yeelay yani wallahu caliimun bidaati suduur laabaha wixii ku sii jiray ilahay waa ogaa subxana wa tacala ma iimaan oo dhaba ma nifaaqba ma gaalnima ma iimaan dhimanba ma iimaan dhamaystiranba waa la ogaaye laakiin in la muujiyaa la doonaya waa inta macna in la muujiyo oo dadku ogaadaan ayuu rabbi subxaana wa tacala rabay oo ku talagalay wey macna uma markaa kadib ayuu anzala alla wuxuu soo dejiyey calaykum dushiina min bacdi alhammi walbahaarka kadib wuxuu idinku soo dejiyey amanatan aamin ahaansho amaan xasilooni ayuu idinku soo dejiyey nucaasan lulmo ayuu idinku soo dejiyey lulmadaasoo yakshaa daboolaya daa'ifatan koox oo minkum idinka idinka mida waa dadkii iimaankoodu dhab ahay dadkii iimaanku dhab uu ka ahaw kuwaasoo iyay lulmadu dabooleysa wa daa'ifatun koox oo munaafiqiintii ah wa daa'ifatun kooxna qad ahamathum waxaa murug gelisay oo warbahaar gelisay anfusum nafyaalkoodii naftii unbaa la weynaatayoo meel ay geeyeen bay la-yihiin yadunnuuna waxay malaynayaan billaahi ilaahay hayra alxaqi xaqa waxaan ahayn yacni hayra aldanni malihii waxaan ahayn alxaqi ee xaq ahaa malaha xaqa ah ee ilaahay in loo maleeyo ay tahay malaha mala aan ahayn bay ilahay u malaynaya subxana wa tacala danna aljaahiliyati bay u malaynayaan alla subxana wa tacala jaahiliyada malaheedii malihii jaahiliyada lagu aqoon jiray iyo dadkaan ilaahay aqoonin sunankiisa aqoonin caadadiisa aan aqoonin malahoodii bay ilaahay u malaynayaan subxana wa tacala oo muxuu yahay malahaas malahaasi waxa weyaan in muslimiinta la gumaaday oo meeshan aynan ka kici doonin oo nebi maxamed la dilayo oo magaalada madiine gaala qabsan doonto oo tawxiidka ay u dhammaan doonto iyo dadkiisa danna aljaahiliyati saas wya ruuxu ilahi ma yaqaana hadduuba marba qalbigiisa ku jirta muslimiinta waa la cirib tiri karaa oo tawxiidka waa la baabi'in karaa oo marbaa gaalada gaal adduunka gaala un isugu soo hadhi ilahay ma yaqaano ruuxaas saas maana jaahil ictiqaadka noocaasna waa danna aljaahiliyo maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala inuu u nusraynayo dadka ahlulxaqa waqti walba isagaa rabbi subxaana wa tacaala qadaray oo qorsheeyey wey maana yaquuluuna waxay leeyihiin nimankaa munaafiqiinta xaaladaa iyadaa oo qas ku jiro xaaladaa waxay odhanayaan hal lanaa muu noo sugnaado min alamri arrinka xaggiisa min shayin wuxuun moo nooga sugnaado maa wuxuun arrinka ku yeelan qul waxaad tidhahdaa ina alamra arrinka kullahu dhammaantii lilahi ilahay buu sugnaaday arrinka ilahay baa wata subxana wa tacala arrin ilaahay watana nina kala tashan maayo idinkana laydinkala tashan maayo nebi maxamed iyo saxaabadiisana lagala tashan maayo arrin ilaahay wata wey subxana wa tacala lilahi ina alamra arrinku kullahu dhammaantii lilahi ilahay buu usugnaa yukfuuna waxay qarinayaan fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda waxay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna ayna muujinayn laka adiga ayna kuu muujinayn waxayna kuu muujinin baa qalbiga ku jira muxuu yahay waxaas waa waa la fasiray ilaahay baa og hadday iyagu qariyeen allah nabigiisa u sheegay yaquuluuna waxay leeyihin oy naftooda isku leeyihin ayagu isku odhanaya law kaana hadduu ahaan lahaa lanaa annaga min alamri arrinka xaggiisa iyo talada shay-un wuxuun hadduu nooga ahaan lahaa oo wuxuun ku lahaan lahayn maa qutilnaa nalama laayeen haahunaa halkan laguma laayo halkanna laguma dilayna waan taxadari lahayn qorshe kale baanu samayn lahayn oo lagaga baaqsan karo dhibkan dhacay saasay odhan qul waxaad tidhahdaa law kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexda haddaad ahaan lahaydeen labarasa way soo bixi lahaayeen aladiina kuwii way soo bannaan bixi lahaayeen kutiba la waajibiyey oo la qoray calayhim dushooda alqatlu dilka lagu qoray kuwuu dushooda ilaahay dilka ku qorsheeyo ku qoray way soo bannaan bixi lahaayeen ilaa madaajicihim bay usoo bannaan bixi lahayen meelihii dhinacyadooda la dhigay almadaajic waa meelaha dhinacyadu seexdaan dhinacaagu meesha aad dhigto ama meeshaad seexato ama meeshaad dhinaca dhigtaa la yidhahdaa madjic la yidhahda ilaa madaajicihim meelihii dhinacooda la dhigay ama meelihii la jiifiyey oo lagu dilay wey macana meeshaasay banaanka ugu soo bixi lahay qasab wey inay soo baxaan saas wey macana maxaa yeele ilahi baa arrinka wata subxana wa tacala xadiis saxiixa nabigeena ka sugan sal lla alay slam alla markuu rabo addoonkiisa inuu meel ku oofsadoo ku dilo meeshii iyad ahayd baa dan loo geliyaa dantii buu aadi marka adoon nairobi jooga qorshaha ilahay waxa wedaa xamar ku dhimato xamar unbay dan kaa soo geli waadigaa waadigaa maalintii dambaba diyaarad raacay xamar markaas isdultaagto kiibaa kugu sugahaya marka iyo waktigaasi somaali yaa kuwa jaafayoo meeshaa ku geeyey ilaahay subxaana wa tacaala baa maamulaya quluubtuu rabbi maamulaya qorshahana ilaahay baa wato ninkii uu ku talagalay meel inuu ku dhinto si kasta hadduu u dadaalo u taxadiro ma baaqsan karo saas maana meeshii kii ku dhinta marka lowlow iyo sidan hadday ahaan lahayd iyo tala haddaan lahaan ka bacan waxa jira ma aban idma qaadin karta midaas waliyabtali allah inuu alla jirrabo daraadeed ama wafacala wuu sameeyey alla sidaa muxuu sameeyey liyabtaliya inuu imtixaano allahu alle maa fii suduurikum waxa laabihiina ku jira in la ibtileeyo oo la jirrabo laabta waxa ku jira in la jirrabo kala baxo gaalka munaafiqa mu'minka in la kala baxo iyo waliyubaxisa inuu shaandheeyo daraaddeed maa fii quluubikum qalbiyadiina waxa ku jira inuu shaandheeyo daraaddeed sawiya oo yani la kala sooco mu'miniinta laftoodii baa darajaad iimaankoodu kala noqonaya iimaankiibaa waxaa laga maraya oo laga sifaynaya laga soocaya waxyaalo waxyaalo jaahiliyaad oo laga yaabo marka qaarkood inay yimaadaan baa laga soocaya wy maana ayib wallahu allana caliimun midkii cilmi badan weeye oo ogaansho badan bidaati suduuri xaaladaha laabaha u saaxiibka xaaladaha laabaha u saaxiibka ee qalbiga ku jiraaya ilahay waa u ogaansho badaya subxana watacala ina aladiina tawallw minkum yowma altaqa ljamcaani inama istadallahum shaytaanu bibacdi ma kasabuu walaqad cafa allahu canhum ina allaha gafurun xaliim ina aladiina kuwa tawallow jeesaday oo minkum idinka idinka mida yowma maalin iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood maalinkay kulmeen kuwa jeesadoo cararay inama stadallahum waxa uu simbirrixiyey ashaydaanu shaydaanunbaa simbirrixiyo lugta u fakiyey bibacdi maa shay qaarkii sababtii buu lugta ugu fikiyey fakiyey kasabuu ay kasbadeen waxay kasbadeen qaarkii sababtiisa ayuu shaydaanku u simbirrixiyey walaqad cafa allahu allana waa cafiye canhum xaggooda waa cafiyey dembigii la galay caraarkii ina allaha maxaa yeelay ina allaha alla kafuurun waa midkii dhaafid badan xaliimun oo dulqaadna wey rabbi subxaana wa tacala kuwii maalinka cararay labada kooxood maalintay kulmeen waa maalintii uxud kooxdii nebi maxamed hogaaminaya oo ahluliimaanka ah iyo kooxdii abu sufyaan hogaaminaya gaalada ahaa labadaa kooxood maalintay dagaalka ku kulmeen kuwa cararay shaydaan baa simbirixiyo lugta u fakiyey yani khalad kasta oo galagalaba waa simbirixin shaydaan uu lugta kuu fakiy waxaan kusoo marnay qisadii nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu geeda xulay faazallahum ashaytaanu canha samayna sooma simbirixin bay ahayd shaydaan baa lugta u fakiyey oo khaladkan ku riday sidoo kaleeto nimankii maalintii uxud carurayna shaydaan baa lugta u fakiyey oo simbirixiyo khaladkan ku riday oo dhinacyuu kaasoo gelay yani caruurtii mareerkii baa ka dhiman yani waxa weyaan war nimanka nimadaa iska dhicin karta maaha nafta waxoogaa bin celceli sii noolow adduunyada ganacsigaa meel kaa yaalay oo yani waxa weye wax badan buu xaggu kaasoo gelay hawl isaguu ka shaqay lahayd macana ayib maxaa dhacay oo uu shaydaanku u simbirixiyey sababteedu waxay ahayd khaladaad ay horay u galeen qaarkood ayaa sabab u aha macnahaas tani khalad bay soo carabku khalad bu aha khaladkaasi wuxuu ka dhashay khalad kaloo horay loo galo dembi ah bibacdi maa kasabuu sidaas daraaddeed baa culimada salafku waxay yidhahdaan ridwaan ullahi calayhim waxay dhahaan ina min hawaabi alxasanati alxasanata bacdaha wa min jazai sayiati asayi'atu bacdaha xasanada iyo camalka wanaagsan abaalkiisu waxa weeyaan inuu dhalo xasano kaloo wanaagsan dembigana abaalkiisu waxa weeye dembi kale inuu dhalo saas maana haddaad khayr hadda la timaado khayrkaasi abaal ah waxaa lagu siinayaa mid kale inuu kasii dhasho oo mid kale aad la timaado kaasi kugu xambaaro sabab u noqdo haddaad khalad gashana khaladkii khalad kaleeto iyo macsiyo kalu soo jiidanay oo ku gelinay marka dunuubtay galeen qaar ka mid ah sabab waxay u noqotay maalintii uxud inuu shaydaanku ka faa'iidaysto oo ay cararaan dembi dembi ka dhasha wey marka saas weyaan laakiin wixii dhacay dacwa ilahay baa dhacatiyey allah kafuururaxiimkae xaliimkae u dulqaata addoommadiisa iyo khaladaadkeeda khaladaadkooda ayaa iska cafiyey waxaas cumar baa ninkii loo jiro cusmaan ibn cabaan radi allahu canhu ayaa lagu qabsaday arrinta arrimihii lagu haystay bay ka mid ahayd gadaal dambe markuu khaliifka ah oo la yidhi maalintii uxidna wuu cararay maalintii bederna muusan joogin baycatu ridwaanna muusan ka qaybgelin waxaasaa la akri cabdullahi ibn cumar radi allahu canhu baa wuxuu yidhi maalintii uxud wuu cararay isaga keligiina meher rag badan baa cararay laakin ilahay baa cafiya maxaa ka rabtaan markaasuu yihi walaqad cafa allahu walaqad cafa can ilahay baaba cafiya maxaa idinka idin daba dhig wax ilaahay baa cafiyey maxaad ugu haysataan cusmaan saas macna marka ilahay baa cadiyey wixii maalinkaa meesha ka dhacay rabbi waa cadiyey subxana watacala saa ay tahay haddana saxaabada kulligood ma cararin saxaabada ma cararin bal rag waxaa la mujiiba jir anas ibn nadir soomaali ninkii soo noqday markay raggi oo dhan wada tageen oo sacad oo carahaya intuu ka horey war sacadoo xaggee jannadii waxaan ka helayaa uxud sokadeeda iiga soo uraysaa ka soo kankamaysaa xaggee u socotaa intuu daba maray buu keligii isagoo abuu gaaladii dagaal la galay waxaa loo yimid isagoo siddeetan iyo dhowr nabar ku yaalaan oo jidhkiisa meel laga gargaba la waayo marka rag noocaas oo kale ayi yaa ka mid ahaa raggu ma wada cararina rag baa cararay qolihii cararay wey waa marka waxa weyaan ay duruustani ka baxaysa yani laga bixinay ina aladiina kuwa tawallow jeesaday oo minkum idinka idinka mid oo cararay wey yowma maalinka iltaqa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood maalintay kulmeen kuwa cararay inama stazallahum waxaa simbirixiyey uun kuwa ashaydaanu shaydaanun baa simbirixiyo lugta u fakiyo qaladka ku riday bibacdi maa shay qaarkii sababtiibuu ku simbirixiyey shaygaasoo kasabuu ay shaqaysteen dembi ay kasbadeen qaar ka mida sababtiisa ayuu ku simiriyey saas maana walaqad cafa allahu ilahay wuu cafiyey canhum xaggooda ina allaha alle maxaa yeele ina allaha alle kafuurun midkii dhaafid badan weeyo xaliimun oo dulqaadla wey macna yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu wa qaluu liikhwani tani waxa wey mu'miniintu ilahay wuxuu uga digayaa subxaana wa tacala gaalada inay isku shabahan caqiide faasido aada u xun oo munaafiqiinta iyo gaaladu rumaysan yihiin taa inaynu u ekaano baa laynooga digaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey dadka iimaanka dhabtaan ahow laa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha ahaanina kafaruu gaaloobay oo wa qaaluu yidhi liikhwaanihim can ikhwaanihim walaaladood xaggooda ka yidhi yidhi wa qaaluu yidhi liikhwaanihim walaaladood xaggooda ka yidhi idaa goortii darabuu walaaluhu ay safraan fil ardi dhulka markay ku safraan aw amase kaanuu ay ahaadaan guzan kuwa duulaan ah ay ahaadaan maxay ka yidhahdeen walaalahaas xaggooda waxay ka yidhaahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtanada maa maatuu mayna dhinteen waa kuwa safarka ku dhintay wamaa qutiluu lama dileen kuwa duulaanka u baxayn maxaa saa u yeelayan ictiqaadkaa qalbigoodaa la geliyey maxaa loo geliyey liyajcala allahu alla inuu yeelo daraaddeed dalika arrinkaa xasratan qoomamo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda qoomamo qalbigooda ku jirta in la yeelo daraaddeed baa saa loo yeelay wallahu alle ayaana yuxyi nooleeya ciddii noolaanaysa wa yumiitu isagaa dila ciddii dhimanaysana wallahu allana bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan basiirukii arkow walain qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili illahi jidka ilahi haddii laydinku dilo aw amase mudtum aad dhimataan oo jidka ilaahay ku dhimataan lamaqfiratun dambi dhaaf oo min allahi xagga alle ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis ayaa khayrun ka khayr badan mimaa shayga yajmacuuna ay kulminayaan oo ururinayaan oo adduunyada walain mudtum haddii aad dhimataan aw amase qutiltum laydin dilo la ilallahi xagga alle umaa tuxsharuuna laydin shirinaya oo laydin kulminaya muminiintii iimaanka lahayo gaalado kuwa gaaloobi oo kale ha noqonina kuwa gaaloobi oo kale ha noqonina waxaydaan kula mid noqonayni kuwa gaaloobay walaalahood markii ay safraan ama duulaan ay u baxaan walaalahood waxaa laga wadaa ama kuwa dhalashada kula walaalaha ama kuwa mabda iyo caqiidadooda kula walaalaha walaalahood markay ama safar u baxaan oo ganacsi wax saasoo kale u safraan ama duulaan ay u baxaan oo dagaal ay lagu soo dilo ama ay safartaa ku dhintaan waxay odhanayaan hadday annaga nala joogi lahaayeen oy magaalada joogi lahaayeen oo ka safrayna safarta uu ka baaqan lahaa kan duulayna uu duulaanka ka baaqan lahayo iska joogi lahaayeen lama dileen saas maan hadday joogi lahaayeen lama dileen saas caqiidadaasoo kaleeta ha kula mid noqonin way macna inaad tidhaahdo walaalkay hadduusan diyaaradda fuuli lahayn ma dhinteen diyaaraddii dhacday oo maanta hadduu tawnka ka joogi lahaa balaayaa ka dhacday ma dhinteen oo haddii uu macnaha waxa weeye yani uu isdaaweyn lahaa ma dhinteen hadhino caqiidadaa daaya caqiidada waa caqiida gaalo caqiido gaalo wey low low low sidan hadday ahaan lahay ka bax ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu qorsheeyey wuu imaan wuxuusan ilaahay qorshaynina maba dhacayo wax ilaahay qorsheeyena lama baajin karo waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii ku gafayna marna kuma haleeleen wixii ku haleelayna marna kuma gafayn adduunkao dhan hadday isu yimaadaan oo wax ilaahay kuu qadaray inay kaa baajiyaan isku dayaan kaama baajin karaan adduunkao dhan intay isu yimaadaan hadday isku dayaan waxaan lagugu talagelin inay ku gaadhsiiyaan kuma gaadhsiin karaan soo caqiida saati ama caqiidadaa qaata laakiin haddii sidaa la yeeli lahaa sidaas ma dhacdeen oo haddii sidaa la yeeli lahaa saasay ahaan lahayd ka bax taasi waa caqiida gaale ha yeelina rabbilahi subxana watacala ayaga waxaa loo yeelay caqiidadaa xun qalbiga waxaa loogu geliyey in qalbigooda ayna qoomama ka dhammaanin maxaa yeelay ruuxii dhintay ee kaa dhintay adiga haddaad rumaysan tahay inay qadar ilaahay ahayd marnabana ayna baaqateen hadduu kaa dhintayba waad ka samri sooma qalbigaaga walbahaarkiisa iyo murugtiisa kusii dambayn mayso laakiin haddaad rumaysan tahay haddii saa la yeeli lahaa inuu kuu noolaan lahaa qalbigaaga miyay qoodamadii ka dhammaanaysa maya ka dhammaan mayso qoodamadu waa kugu sii jiri alelaahi haddaad saa yeeli lahayd malaha ilmuhu dhama dhintay nairobi isbitaal malaha hadaad kula caralahay kuwa yaryar umaad lacag barbaraysa ma dhinteen malaha ya mar walba waa kugu soo kici marka waabaydaasaa mar walba kugu soo kiciyo waryaa ilmihii kaa dhintay mase haddaad yeeli malaha ma dhinteen laakiin maalinkii ugu horreysay haddaad ilaahay baa ugu talagalay marnana ma baaqdeen haddaad rumaysan tahay qalbigaaga markaasaa ugu dambaynaysa sooma liyajcala allahu dalika xasratan fii quluubihim qoomamad oo qalbigooda ku jirta inay noqoto daraaddeed baa ictiqaadkaas qalbigooda loo geliyo wey macna ayib waa la radiyo waxa la ilahay baa wax nooleeya allana wax dila mid nool haddaad aragto ilahay baa nooleystoo ku talagalay mid dhintay haddaad aragtana alla unbaa dilayoo ku talagalay saas wey macna allana subxaana wa tacala waxaad samaynaysaa waa waa arkaya haddii laydin dilas oo jidka ilahay laydinku dilo ama aad dhimataan oo jidka ilahay ku dhimataan oo iska dhimataan dembi dhaaf baa lagu gaadhaa dembi dhaafkaa ilaahay iyo naxariistiisa arrinkaa lagu helayo baa waxay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxyaabaha lagu urursanayo xoolaheeda iyo carruurteeda iyo maguurtadeeda iyo hantideeda iyo dumarkeeda iyo raaxadeeda waxaa kuu dhaanta in ilaahay lagugu dilo jidkiisa ama ilaahay dartii aada u dhimato ayaa waxan oo dhan idin dhaan marka haddii ilaahay dartii laydin dilo amaad u dhimataan maydaan khasaarin haddaad iska dhimataan ama laydin dilo ama gogashaada ku dhimo ama ha lagu dilo ama ilaahay dartii ha lagu dilo ama adduunyo daraaddeed ha lagu dilo ama saa doonto u dhimo ama cudur ha ku dilo waxaa doonto u dhimo ilahay unbaad u tegi doontaan saas maan ilahay xaggiisa unbaa laydiin shirin doonaa oo isagaad u tegi doontaan haddii marka kolleyga kolley kii kansar uu dilay iyo kii uu aids dilay iyo kii baabuur maray iyo kii jihaad ku dhintay iyo kii ilaahay dartii loo xidhayo xabiska ku dhintay kulligood maadaama aad ilaahay u wada tegi doontaan adoo magac iyo dembi dhaaf iyo naxariis ilaahay agtiisa ku leh soo inaad inaad tagta ma taas inaad raadsa ilan meeshaa la wada socdaay dadna magac bay meesha ku tegayaan iyo wanaag bay la tegayaan oo jidkay kusoo dhinteen ah qaarna magac la-aan bay meesha ku tegayaan bal ciqaab bay meesha ugu tegi doonaan maana marka hadday labadaba idin horan tahay jidkan qaadow ha ka walbahaarina in ilahay dartii laydiin dilo ilaahay dartii u dhimataan ilaahay dartii u shaqaysaan khatar aad u gashaan taa ha ka walbahaarina maxaaylkolliba hadday maarata kan qaataanmaa saas weyaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina kafaruu gaaloobay oo wa qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahood xaggooda ka yidhi walaalahood ka yidhi idaa goortii darabuu walaalahaasi ay safraan fil ardi dhulka dhexdiisa markay ku safraan oo ku socdaanaan ow amase kaanuu ay ahaadaan walaalahaasi guzan kuwa duulaan ah ay duulaan u baxaan oo markaa ay dhintaan way macna waxay ka odhanayaan law kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtanadu magaalada ay nala joogi lahayn maa maatuu mayna dhinteen waa kuwii safarta ku dhintay wamaa qutiluu lama dileen kuwii duulaanka u baxay bay sidaa ka odhanayaan liyajcala allah alla subxaana wa tacaala khalaqa hada lictiqaada fii nufuusihim qalbigooda ictiqaadka faasidkaabaa lagu abuuray liyajcala inuu yeelo daraaddeed baa loogu abuuray allahu alla dalika arrinkaa xasratan qoomamo oo fii quluubihim qalbiyadooda ku jirta qoomamo qalbiga kaga jirta inay noqotaa taa loo yeelay wallahu alle ayaana yuxyii nooleeya ma aha sabab ilaahay baa nooleeya midkii noolaan wa yumiitu isagaa dila wallahu allana bimaa tacmaluna waxaad samaynaysaa basiirun midkii arkow walain qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili illahi jidka ilahi haddii laydinku laayo ow amase muttum aad dhimataan oo jidka ilahi ku dhimataan idinkoo haya la maqfiratun dambi dhaaf oo min allahi xagga alle ka ahaatay waraxmatun iyo naxariis baa khayrun ka khayr badan mimaa shaybay ka khayr badan tahay yajmacuuna ay kulminayaano adduunyada ka mid ay uruurinayaan macna walain muttum haddii aad dhimataan ow amase qutiltum laydin dilo la ila allahi xagga alla ayaa tuxsharuuna laydin shirinaya xagga ilahay baa laysugu kiingeyn oo idinkoon mid idinka maqnayn baad meeshiisa isugu tegaysaan markaasuu ruux walba camalkiisa ku abaalmarin doonaa ninkii sida wanaagsan usoo dhintay iyo ninkii si xun usoo dhintay halkaasaa la tegi doona halkaasaa la lisku xisaabin doona wy maana fabima raxmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik fabima raxmatin naxariis sababteed oo min allahi xagga alla ka ahaatay ayaad linta jilicsanaatay ama jilicday nebigu lahum ayagaad u jilicday naxariistaas sababteed baad ugu jilicday walaw kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid qalafsan hadal qalafsan haliida alqalbi oo qalbi ka kan qalbi adag lan faduu way kala tegi lahaayeen min xawlika hareerahaaga way ka kala tegi lahaayeen ee facfu cafi canhum xaggooda wastakfir dembi dhaaf weydii lahum iyaga oo saxaabadi washaawirhum la tasho fi lmri arrinkana kala tasho faidaa cazamta markaad goosato ood go-aan gaadho fatawakal tala saaro cala allahi alla dushiisa tala saaro maxaa yeelay ina allaha all ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakiliina kuwa tala saarte nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh ummaddii carab la odhan jiray iyo qeydkeeda oo wax isu keena la waayay buu ilaahay subxaana wa tacaala isaga sabab uga dhigay inay isu yimaadaan ooy ku walaaloobaan isagana hogaamiye uu u noqdo oo ay dhinacyihiisa iyo maamulkiisa iyo taladiisa iyo hogaankiisa ku hoos noolaada maxaa keenay middaa iyada waxaa la leeyahay horta shaygu asal kulli waxa asal waa naxariis ilahay naxariista ilaahay baa adiga waxay kaa dhigtay inaad u dabacdo ood u jilicdo ood u nuglaato raggii saxaabadada ah ee haddaad ahaan lahayd mid hadal hadal adag mid hadal qalafsan oo macangig ah haliida alqalbi qalbigiisuna adagiihoo naxariis uusan ku jirin yaaba kula joogi lahayda markaas soo lagaama kala carray dadkani waxay kuugu soo urureen ood u wadaa ood u hogaaminaysaa oy agtaada ugu urursan yihiin oy ku raacsan yihiin waa nuglaantaad u nugushahay iyo jilicsanaanta aad u jilicsan tahay hadalka macaanad kula hadlayso qalbigaagoo naxariis iyo dabacsanaan igugu jirto intaasoo ilaahay naxariistiisa lagugu siiyey ayaa keentay inay dhinacyaxaaga fadhiyaan oy kugu wareegsanaadaan intaa haddii la waayi lahaa dhinacyadooday ka kala carari lahayo saas wy maana mar hadday sidaas tahay marka istacj facfu canhum koodii khalad galaaya cag yaa laga argoosan kii khalad galaaya cag adiga khalad kaa gala khalad kala gala hala cafiyo ilaahayna dembi dhaaf u weydiiyo ilaahay u dembi dhaaf dheh arrinkana kala tasho waxyaalaha imaanaya ragga saxaabadaada a ka talageli oo intaad arrinkii soo dhex dhigto waxaad tidhahdaa maxaynu samaynaa maxaa yeelay ruuxu markii aad la tashato waa kugu soo dhawaanaya kalsooni yaa dhexdiina maraysa go-aanka aad gaadhaanna wuxuu u qaadanayaa go-aanu isagu gaadhay furintiisa iyo qaadashadiisana diyaar buu noqonaya laakiin markaad adigu noqoto dictator oo dadka inuu amar saaro mooyaane seen yeelaba aan odhanaynin hadda nin kaa cadsanaya ubaa marka amarkaasi amarkuu guri kaa sugahay laakiin qanaaco inay dadku ku qancaan arrinka la doonayo in wax laga qabto waa inaad la tashato washaawirhum fi lamri baa nabiga lagu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh u fiirsada nabiga ilaahay buu xidhiidh la leeyahay subxana wa tacaala waxyi baa kusoo degay arrin walba ilaahay uu seen ka yeelaabuu dhihi karaa caqli iyo cilmi baa ilaahay u dhammaystirayoo cidina ayaan kaga sidanin haddana maca daalika waxaa la leeyahay nebi maxamedow raggaaga la tasho oo arrimaha imaanaya ka talageli soo maarta taasi waxa weeyaan ummadda islaamkaa loo jidaynay saas daraaddeed baa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrimihii waaweynaa ee uu marayay intooda badan saxaabadu la tashin jiray nabigu salawatu rabbi wasalaamu calayh caadadiisa ahayd inuu tasho waxaa ka mid a masalan maalintii badar markii meesha la tegay oo ay waayeen safartii ay ku socdeen ay doonayeen inay qabsadaan arrintiina ay dagaal isu bedeshay nebigu saxaabadu la tashaday maxaan samaynaa maxaan samaynaa ashiiruu ilaya cibaad allah war maxaan yeelnaa muhaajiriin baa hadlay ansaar baa hadashay aan dagaalana lay haddana taa markii laga tegay goobtii la degi lahaa iyo saldhiggii ciidanka meeshii la degi lahaa ee istaraatiijiga ahayd buu haddana la tashaday xaggeen degnaa meel rag tilmaameen buu nebigu degay sal alay slam markii laga yimaado maalintii uxud waa kaan soo marnay nebigu saxaabada inuu la tashaday oo isaga taladiisu ahayd weliba magaalada gudaheeda in laga dagaalamo laakiin rag baa waxay ku taliyeen aan baxno soo toodii buu nebigu yeelay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuu baxay maalintii axzaab baa timid markii laysu soo bahaystay nabiga sal alay wasalam wuxuu la tashaday saxaabadiisa khaasatan labadiisa cad oo midna aws uu ugaas u yahay midna uu yani khasraj ugaas u ahaa buu wuxuu ku yidhi midhaha madiine ka baxa saddex meelood meel ka mida reer qatafaan intaan siino aan iska dirno qolada aan iska laaluushin hayna dhaafeen carabta inteeda kale markaas ka celin kuwan aan u ballanqaadna midhaha madiine ka bixi doona anaan siino labadiisa cad baa ku diid waxay yidhaahdeen waagaan jahiliyada isla ahayn isla ahayn weliganna xoolo kuwaanaa inay ama aan siino mooye ama naga iibsadaan mooye bilaash kumayna qaadan maantanu muslimiin noqonay miyaanu xoolaha naga bilaash ku qaadanaya maya bay dhehen nebigu waa yeelay salawatu rabbi wasalaamu calayh somaartan nabiga sal alay wasalam kadalika yani waxaa la mida maalintii xudaybiya xudaybiya maalintii usii socday sanadkii lixaad ee la yidhi gaala soo baxda oo maka ka soo baxday saxaabadu la tashaday maxaa yeelaa intaan carruurtooda u dabamarnoon maka tagno maba qabsanaaba carruurtoodii haweenkooda maku habsanaan abubakar baa yidhi nabi alla cumraynu usoo baxnay dagaal mayna soconi cumradeena inoo wad nabigii sidii u yeelay salawatu rabbi wasalaamu calayh somaartan maalintii qisadii been abuuradkii caaisha iyo guriga nabiga gashay markay dhacday nebigu saxaabadiisu la tashaday salawatu rabbi wasalam aleh warsan yeelaa xataa xaaskiisa furitaankeeda iyo haysigeedu nabigu la tashaday salawatu rabbi wasalam aleh wahaakada noloshii nebigu tashi bay ahayd salawatu rabbi wasalam aleh dictator ma ahayn nebi maxamed salawatu rabbi wasalam caleyh nolosha noocaasee wada tashiga iyo wada noolaasha iyo talada la isweydaasanayo ayuu marka ummadiisa nebi maxamed u jidaynayay salawatu rabbi wasalam caleyh washaawirhum fi lamri innaga inoo taala marka muminiinta markuu ilaahay tilmaamaya wuxuu ku yidhi wa amruhum shuuraa baynahum taladoodu waa tashi bu rabbi subxana watacala ay dhexdooda ka tashanayaan warsay kuma tahay sidanay la tahay sidana lala rogrogo markii la rogrogo go-aan baa la gaari sooma faidaa cazamta fatawakal cala allah marka laalaabad lama baha labaclabacnimo lama rabo markaa nagaana leenoo jidaynaya ummadda islaamku marka waa inay tasho oo culimadu tashadaan oo ducaatu tashadaan oo dadka hogaanku tashadaan oo dawladdu ay golayaal tashi ay yeelato maana golayaasha baarlamaanka maaha golayaasha baarlamaanka iyo golayaasha tashiga iyo shuurada islaamka waa galgibsay shataana maa baynahuma farqi baa udhexey farqi weyn baa udhexeeya qaabka ay ku imaanayaanee doorashada ku imaanayaan islaamku waa ku kala gedisan yahay reer galbeedka iyo islaamku waa ku kala gedisan yahay aragti ahaan jidka ay ku imaanayaan maxay qabanayaan markay baarlamaanka meesha joogaan hawshooda iyo muhiimadoodu maxay tahayna aragtida islaamka iyo aragtida reer galbeedka waa ku kalagatay saas daraaddeed shuura cinda alislaam iyo addimuqraadiya cinda algarbi farqi weyn baa udhexeeya weligood meel isuguma yimaadaan saas maana fawaariq badan bay leedahay oo hadda meeshan taata ila jaalis wahayn aan kaga camal nabiga sal alay wasalam marka saasaa lagu leeyay fabimaa raxmatin naxariis sababteed oo min allahi xagga alle ka ahaatay ayaa linta jilicday nebiga wallahu iyagaa u jileeday saxaabada adigu ninka hogaamiyaha waa inuu jilecsan yahy oo dadkiisa u dabacsan yahy ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum dadkiisa raacsan waa inuu naxariis iyo ka tabaalaysan oo yani la jiido ka tabarta daran oo loo naxariisto midka macnaa waxa weye in uu isku wado oo qalbiga uu naxariis ugu jirta af macaana uu kula hadlo af macaana uu kula hadlo dhaqankaas ee wax lagu hogaamin karaa laakiin xoog iyo qasaja iyo dil iyo kala tuurid iyo xidhid iyo xabis iyo yani shabaad iyo wax laguma hogaamin karo fabimaa raxmatin naxariis sababteeda oo min allah xagga alla ka ahaatay baan linta jilcday lahum ayagaad u jilcdo u dabacday walow kunta haddaad ahaan lahayd faddan mid qallafsan oo hadalkiisu qallafsan yahay faddiga waxaa laga wadaa waa qallayska afka ah maxaa yeelay haliida alqalbi baa laga dambaysay hadal qallafsan oo ka kan saas macna oo ruuxii aada la hadlaysaba aadan hadalka uga turin haliida alqalbi oo qalbigiisu adag yahay qalbigiisuna uu kakan yahayoo yani waxa weeyaan aan qalbigiisa naxariis iyo dabacsanayn ku jirto haddaad saa aan lahayd lanfaduu way kala tegi lahaayeen min xawlika hareerahaaga ka kala tegi lahayen way kaa kala dhaqaaqi lahayen kulama joogeen maxaa yale dabiicada bini aadamka waxay tahay yani waxa weeye dabacsanaanta iyo naxariista iyo nuglaanta buu bini aadamku jeceliy saas weya bal makhluuq oo dhan baa jecel qallayskama jecla facfu cafi baa la yidhi canhum xaggooda iska cag wastakfir dhaaf lahum wastakfir dembi dhaaf u weydii lahum y ilaahay inuu dembi dhaaf u weydii washaawirhum la tasho fi lamri arrinkana kala tasho fa idaa goortii cazamta aada goosato oo aada go-aan gaadho fatawakal tala saaro cala allahi alla dushiisa tala saaro go-aanku markuu soo baxo lama rabo in haddana la geliyo macnaha walaaca la geliyo mar haddaad go-aan gaadho go-aanku wuxuu ka fiican yahay ina ilahay tala saarato ku dhaqaaji laakiin haddii horamaa laga ficnaan lahaa ama weli talada in lasii wada ay ficnayd anaa balaayagaga soo baxday haddaan tilaabadan qaadno oo go-aan baabad gaadhaye min yani waxa weeye walaac badani waxba ma qabto saas way macana naaxiya sharciya arrinta ka daraase naaxiyada maslaxada iyo dadka ra'yigale ka daraase laakiin markay kuu soo baxdo go-aan gaadho waa inaad macnaha sida gantaalka oo kale u gasho saas way macana ilaa ilaahay adigii iyada idin kala xukumo sida gantaalka inaad uga dhex booda la doonay oo aadan mawqifkaagu jirecsanaanin oo dabcin saas way macana calool jireec markaas oo kale looma baahno faidaa cadamta markaad goosato fatawakal tala saara cala allahi alla dushi ina allaha maxaa yeele ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almutawakiliina kuwa tala saartay ilaahay hawsha u dhiibay subxana wa tacala kadibna ku dhaqaajiyo in yansurkum allah hadduu alla idin heliyo tilmaamaha saddexan ay aadda kusoo sheegnay kutubtii horena saasay igu taalay kutubtii hore camr bn caas saxaabiga la yidhahda baa wuxuu yihi kutubtii hore waxaan ku arkay tilmaamaha laftooda ayay nebiga ku tilmaamaya sal lay slam laysa bifadin walaa haliidin ولا سخاب في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صوت كتان يعني معها نت أفعله هذا الحرج معها نت قلبي قل السنة معها نت صغيرة مواقنا معها haddii gaf laga galana gafka gaf kale kagama abaalgudo laakiin wuu iska dhaafayo wuu cafiya tilmaamahaasi tawreed bay ku yaaleen nabi maxamed baa la tilmaamaya salawatu rabbi wasalaamu aleyh dibka imaan doona saas macana waa midan aayadu sheegtay lafteeda in yansurkum allahu hadduu alla idin hiliyo falaa qaaliba mid reeya lakum idinka idinka reeyaayay ma uu jiro way macana wa in yakhdulkum hadduu idin hoojiyo garabkiina ka baxo faman kee weeye daakaas alladii kaasoo yansurukum idin hilinaya min bacdi alla gadaashiisa wa cala allahi alla dushii falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta ha tala saarteen macnaheedu waxa weeye haddii ilaahay idiin hiliya nina idinkama adkaan karo walow tiradiinu ha yaraato oo tayadiinu ha yaraato oo hubkiinu ha yaraato laakiin ilaahay hadduu idinla jiro nina idinkama adkaan karo hadduu ilaahay garabkiina ka baxoon idiin hiilninina yaa kaloo idiin hiilin kara macnaheedu ha isku hadlaynino awood baan leenahay hub baan leenahay tiraannu leenahay yacni tababar baanu leenahay maya taas marna ha cuskanina taa maalinka aada cuskataan waa maalinkaad shabi lahaydeen dadaal oo waxaad diyaarsan kartaan diyaarsada waa cidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati alkhayr laakiin awoodda intaad heli kartay soo diyaari waxaadka ku talagashaa un allah subxaana wa tacala saas waa ilahay ku talagasha maalinkay saxaabadu yidhahdeen maalintii xulay lan nuqlaba alyawma min qila yaraan maanta nalooga adkaan maayo waa maalinkay shabe wa yawma xulaynin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بل somaltan awoodaada maalinkaad cuskaso ood ilaahay halmaanto qalbigaaga ku daciifo waa tabi maalinkaad bini aadan iyo gaalo aada cuskasana warkeeda iska badaa somaltan marka ilaahay baa hiilada hayo hiiliya maxaa yeele waman nasru ila min cindi illahi wanagi soo marno saas way macana in yansurkum allahu hadduu alla idin hiiliyo falaa qaaliba mid reeya lakum idinka idinka reeyaayay ma jiro mawjuud maahani wain yakdulkum hadduu idin hoojiyo lakum idinka oo garabkiina ka baxo hiiladii idinka qadiyo faman kee waya daakaas alladii midkaasoo yansurukum idin hiilinaya min bacdihi alla sokadii subxana watacala yaa idin hiilin kara cid hiiladiisa wax idin qabanaysa ma jirto haddii rabbi garabkiina ka baxo subxana wa tacala wa cala allahi alla dushiisa falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta ha tala saarteen ilahay hiiladiisana waxaa lagu helaa in tansuru llaha yansurkum way markaas hilada ilah waxaad ku ilaasanaad isaga u hilisaan oo diintiisa u hilisaan man wama kana linabiyin an yaqulla waman yaqlul yati bima alla yawma alqiyama wama kana ma ahani linabiyin nebi uma ahanin an yaqulla inuu khayaano oo haniimada qarsoodi ku qaato waman yaqlul cidii khayaan ya'ti wuu imaani bimaa shaygii buma imaan halla uu khayaamay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada uma markaa kadibna tuwafa waa loo oofin kullu nafsin naf kasta maa kasabad waxay shaqaysatay oy kasbatay baa loo oofin walxaal hum iyaga dadka laa yudlamuuna aan la dulmiyeynin ayadani waxay kusoo degtay sida cabdullahi bin cabaas uu leeyahy maalintii bader baa waxaa la waayay qadiifad qadiifad fiicnayd oo qurux badan qanimada ka mid baa la waayay dad baa marka waxay is yidhaahdeen war malaha nebigaa qaatay malaha nebiga qaatay sheekadii baa la isdhex barmariyey aayadana marka soo degtay laleeyahay nebi uma haboona inuu qaniimada wax ka xado alilliga waxaa la yidhahdaa haniimada intaan la qaybinin oo si qarsoodiya wax looga qaato waana dunuubta waaweyn bay ka midta saas maana dunuubta waaweyn bay ka midta ninkii hilligaa sameeya oo haniimada wax ka xada oo si qarsoodiya wax uga khayaamaya maalinta qiyaamada wuxuu imaanayaa shaygii uu khayaamay isagoo wata isagoo waduu qiyaamada imaanaya axaadiis saxiixa nabigaa fasirtayo niif neef ariga ruuxii ka xaday isagoo neefka ariga tunka ku sida oo wiciyahayo baa maalinta qiyaamada la soo istaajina neef geela ninkii ka khayaamay haniimada isagoo neefkii geela dusha ka saaraya oo hal ama neef ama rati ciyahaya buu isaguna wataa neef waa midbaa watoo ciyahaya mid baa dahabkii iyo maryihii uu khayaamay baa dusha ka saaran yahay saasaa leelkeenu macan ya'ti bimaa halla wixii uu khayaamay buu la imaan waa la keeni iyadiioo uu wado yuu keeni way macana saas weya marka nebi kuma haboono nebi kuma haboona nebiga sal lay slam maalin maalmaha ka mida nin aada u dagaalamay oy saxaabadu yidhaahdeen ninkaasi alla wuxuu jannada geli ayuu nebigu sal lay slam naartan ku arkay cajiib ma ninkii hebel ahay sidii loogaa u dagaalamay haniimada ayuu mara ka khayaamay buui maradii buuna naarta ku galay bu nebigu sal lay slam khatar wey marka waxaa la mida haniimada khayaanada laga sameeyo waxaa ka mida mas-uuliyad iyo xil muslimiinta lagu dhiibay oo lagu dhiibtay magaceeda inaad ku takliifasho xoolaha dadweynaha inaad ka dhacdo kursiga lagu dhiibay muslimiinta kuu dhiibtay inaad ku takliifasho waa min alghuluul hadaaya alghuluuli nabigu wuxu sal l hadaaya cummaali ghuluul dadka xilka haya waxyaabaha loo soo hadiyeeyey ee dadku u keenaan dadweynuhu waa uluul waa khayaanadii khaniimada laga khayaan o kale lamid marka xoolaha dadweynaha loo kala tartama bal aniga wasaaradda halaii dhiibo maxanka dhaqaala wasaaradda maaliyada annaga hana loo dhiibo reer hebel hadaan oo maxaad ka rabtaa wasaaradda maaliyada in xabawdaa la doonaya xoolahana loo tartamaya dadweynaha sooma maalinta qiyaamada ayagoo wada xambaarsan oo tunka ku siday keeni doonaan nin walba isagoo oo macnaha tunka ku sida maalinta qiyaamada keeni doona markaasaa meesha la wada joogaayo la fadeexay saas way macnaha marka la iska jiro wamaa kaana maaha lilnabiyi nebigu ma ahanin an yaqulla inuu khayaamo waman yaqlul ciddii khayaantana ya'ti wuu imaan bimaa shaygiibuu la imaanaya qalla uu khayaamay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada uma markaa kadibna tuwafaa waa la oofin kullu nafsin naf walba waxaa loo oofinaya si dhammaystiro loo siin maa kasabad waxay kasbatay wahum ayaga oo laa yudlamuuna aan la dulmiyeyninoo waxba aan laga dhimin afaman cidda ittabaca raacday ridwaan allah ilahay ridihiisa cidda raacday kaman cid miyaa miyay la mid tahay baa noqday bisakadin cala cala la noqday oo min allah xagga alla ka ahaatay oo ma'waahu hooyaadkiisuna jahanamu jahanamo ay tahay wa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado jahanama u baas lahaatay hum ayagu dadkii darajaatu waa darajooyin cinda allahi ilahay agtiisa wallahu asalun midkii arka weydii maa yacmaluuna waxay samaynayaan laba ruux ma isku mid ba ruux ilaahay ridihiisii raacay iyo ruux cadho la laabtay naarta jahanamana hooyaad u noqotay labadaa ruux ma siman ma sinna saas man labadaa ruux ma sinna magacna kuma sinna maqaamna kuma sinna marnaba ma sinin karaan dadku marka waa darajooyin ilahay agtiisa dadkii o dhan isku soo qabo qaarna naarta gudaheeda ayay darakaad ku yihiin oo naartii baa lagu kala hooseeya qaarkii jannada galayna jannadii bay ku kala sarreeyaanoo isku maqaam ma noqonayaan saas ya hum darajaatun cinda allah aakharana waa jannadana waa lagu kala sarray naartana waa lagu kala hoosay meeshii marka adigu aad geli lahayd diyaarso camalkaaga waxaad ku diyaarsataa meeshaad geli lahayd ma darakaadka naareed baad wax ka geli doontaa mise darajaadka jannadaad wax ka geli doontaa waa meeshii adigu isdiyaar wey macna saas weya afaman cidday tabaca raacday afaman cidda itabaca raacday ridwaan allahi ilahay ridihiisa cidda raacday kaman cid miyuu la mid yahay ama ruux miyuu la mid yahay baaan noqday oo laabtay bisakadin cara la laabtay oo minallahi xagga alle ka ahaatay wa ma'wa hooyaadkiisuna jahanamo jahanamo ay tahay wa bisa waxaa xumaaday oo baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado oo loo laabtay jahanama u baas lahaatay hum ayagu dadkii daraja cinda allahi ilahay agtiisa darajooyin bay ka yihiinoo naartana waa ku kala hooseeyaan jannadana waa ku kala sarreeyaan wallahu allana biyo basiiru midkii arka wey bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan laqad manna allah alla wuu galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda wuxuu ku galladaystay laqad manna allah xaqiiqe alla wuu galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda ku galladaystay nicmo weyn buu ilahay mu'miniinta u galay id waqtiguu ku galladaystay bacadda uu bixiyey fiihim dhexdooda rasuulan rasuul uu kasoo bixiyey rasuulkaasoo min anfusihim nafyaalkooda ka mid bini aadan ayagoo kala awmaan rasuulkaasoo yatlu akrinaya calayhim dushooda aayaati aayaadka ilahi ku akrinaya wa yuzakiihim bahiraya oo dhaqanka xun caqiidada xun akhlaaqda xun buu ka dahiray dunuubta wayucallimuhum wuxuu baraya alkitaaba kitaabkii baraya waa qur-aanka waalxikmata iyo sunnada iyo axaadiista ayuu baraya wa in kaanuu waxay ahaayeen min qablu horaan intaan la soo saarin nebiga waxay ahaayeen la fii dalaalin baadi dhexdeed bay ahaayeen mubiinin oo cad waa gallad weyn nebi maxamed sal alay slam inuu ilaahay soo diray oo muminiinta yani u soo diray waa gallad weyn caalamka in loo soo diray waa gallad weyn ilaahi subxaana watacaala shay uu noo galay oo uu ina siiyey oo adduun aan ku haysano waxaa ugu qiimo badan soo diritaanka nabi maxamed loo soo diray salawatu rabbi wasalam laqad manna allahu cala lmuminin waa gallad weyn marka rasuulkaa la soo diray waa gallad weyn rasuulkaa la soo diray haddana inagu inaga timid yahay waa dhamaystir galladii dhammaystirkeedii wey maxaa yeelay haddii rasuulku uu jinsi kale ahaan lahaa xayawaanka haddii rasuul inooga soo diri lahaa miyaan islaami lahay may lama fadhiisan karneen wax ma weydiin karneen wax kamaynaan baran karneen soo ma haddii malaa'ig laga soo dhigi lahaana inag iyo malag seen isu qaabili lahay jinkan qarsoon haddii laga soo dhigi lahaana seen isu qaabili lahay soo ma adkaateen min anfusihim inagu inaga midi waa bini aadam sideenoo kalea oo sideenoo kale u nool oo bashar ah markaasaan la fadhiisanayna wax weydiinayna la noolaanayna wax la cunayna min anfusikum saas maan rasuulkaasi muxuu samaynayaa muhiimadiisu aayadaha ilahay buu ku dul akrinaya aayadaha qur-aanka dadka ayuu dahirayaa caqiidada xun iyo akhlaaqda xun buu ka dahiraya kitaabka iyo wuxuu barayaa iyo xikmadda oo axaadiista nabiga sal alay slam hortiina dadku waa lunsanaayeen baadi cad bay kusugnaayeen intaa nebi maxamed la soo diray salawatu rabbi wasalam aleh caqiide ahaanna waa u lunsanaayeen akhlaaq ahaanna waa u lunsanaayeen dhaqan ahaanna waa u lunsanayen waxba dadka ugu fayoobay intaa nebi maxamed la soo diray salawatu rabbi wasalam aleh xadiidkii nabiga sal alay slam saxiixa wuxuu leeyahay yani marka nebi maxamed la soo dirayo salawatu rabbi wasalam aleyh dadku waxay ahaayeen yahuud iyo nasaaro diintoodii badashay iyo mushrikiin ilaahay cid aan ahayn caabudaysa wax yar oo ahlulkitaaba oo meelaha sawmacaad ku jira unbaa ka soo haray xilligaasa ilah nin maxamed soo diray salawatu rabbi wasalam aleyh adduunka o dhan wada mugdi ku jiro iftiin buu marka aha qorax adduunka usoo baxday buu ahaa nebi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh ilahay baa adduunka ku iftiimiyey laqad manna allahu alla wuu galladay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda wuxuu ugu nimceeyey oo ku galladaystay id waktiguu galladaystay oo dushooda ku galladaystay id wakti ayuu galladay bacadka uu soo saaray fiihim dhexda rasuulan rasuul oo min anfusihim nafyaalkooda ka mid yatluu rasuulkaasoo akrinaya calayhim dushooda aayaadkii aayadaha ilahi ku akrinay oo wayusakiihim bahiraya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka baraya waa qur-aanka waalxikmata jamaahiirulcilmi ahlulcilmi waxay qabaan xikmadu waa sunnada nabiga sal lla alay wasalam iyo axaadiistiisa wey saas way macanaa yani axaadiista nebigu ka tegay saxix bukhaari iyo saxiix muslim iyo sunanka iyo masaaniidda iyo axaadiista kutubta loogu qoran ee sugan inta sugan way macana ayib dadku baraya wa in kaanuu waxay ahaayeen min qablu horaan intaan isaga lasoo dirin lafii dalaalin baadi dhexdeed mubiinin oo cad bay ahayen awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha maalintii wuxud markii jabku dhacay baa ragga qaarki waxay yidhaahdeen maxaa jabkan inoogu dhacay saan horay usoo marnay arrinkaasaa laga hadlayo rabbi wuxuu yihi awalamaa asaabatkum ma markay idin asiibtay musiibatun musiiba markay idin asiibtay musiibadaasoo qad asabtum aada hasiibteen milayha laba jibaadkeed qultum miyaad dhahdeen annaa xageedu haadaa kani ka ahaaday xagee nooga yimid waxan see ku yimid qul waxaad tidhahdaa nabigu huwa isagu jabkani min cindi anfusikum nafafyaalkiina agtoodu ka ahaaday ina allaha allana calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun kii awado wey ma markay musiiba idin ku dhacday musiibadaasoo labalaabkeed hadda ka hor aada hesheen miyaad leedihiin say noogu dhacday ama xagee nagaga dhacday labalaabka heleen goormaya waa maalintii beder toddobaatanna way qabsadeen toddobaatanna way dileen ayaduna maalintii uxud maxaa laga dilay toddobaatan baa laga dilay intaad idinku hesheen baa ku labanlaabata laba jibaan markay taasi dhacday kadib miyaad dhahdeen toddobaatankan seena looga dilay say ku dhacday waxaad ku dhareedan naftiina bay ka tag idinka unbaa isu lahaa saas ku dhimale oo say iyagu isugu lahaayeen waa kan soo mara wa casaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun soo ma walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusunahum biidnihi xata ida fashiltum watanaazactum fi lmri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu laakhira idinkaa khalabaadkaa galay dembiyadaasaad gasheen dembiyadaasaa waxaad ka dhalatay natiijada jabka marka xagga ilahi waxuu kicinay xaggan idinku isku foofaba idinku isweydiiya idinkaa qalabka lahay saas wey macana in badan u fiirsada qur-aanka darsiga uu ina baraya ilaahayna ina baraya waxa weeye haddii xaalka aad qoonsato aada aragto mar walba naftaada ku noqo muraajacatu nafs naftaada mar walba inaad ku noqoto ood adigu is-eedayso ood adigu istuhunto oo aadan meel kala aadin saas wey macana taasaa layna baraya leanna khaladka intiisa badan naftaadu ka yimaada khaladkii naftaadu samaysay natiijada ka dhalatay markaad aragto adoo cudurra kugu dhaceen oo xoolihii lagaa qaaday oo abaara lagugu salliday oo gaalo lagugu salliday inaad tidhahdo oo maxay igu dhaceen qul huwa min cindi anfusikum naftiina ku noqda saasaa mar walba la doonaya laakiin inaan mar walba ku foofno yani waxa weeyaan ama aan cid kala eedayn ama ilahay baa cibaadadadalo maya ilahay ballankiisa xaga jira gaala war ilahay ballanqaadkan wala sheegaya aga jira ama aan idhaahnaba ma ahee meesha waxaa ka dambeeya gaalaa ka dambaysa gaalaa ka dambaysa iyadaa la jijabisay iyadaa la burburisay ayadaa sida loo gashay sax gaala waa ka dambaysa laakiin gaala markay adiga ku aragtay iyo saad u taallo unbay aayar meesha soo gashay adigu haddaad hagaagsan tahay magaala weelaysaasoo gashay heli lahayd saas macana qul huwa min cindi anfusikum waxay haysta waa inaga lafteeno inaga unbay naga tin saas marta macnaa darsiga qaata awalama asaabakum markay idin asiibtay musiibatu musiiba markay idin asiibtay oo toddobaatankii laga dilay uxud ah musiibadaas oo qad asibtum asabtum aad asiibteen milahaa laba jibaarkeed qultum miyaad dhahdeen annaa sidee ama xaggee ayuu haadaa kani ka ahaa see ku dhacday qul waxaad tidhahdaa huwa isagu min cindi anfusikum nafafiyaalkiina agtooda ayay ka ahaatay oo macnaa dembiyadaad gasheen bay ku dhacday ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda wey wamaa asaabakum wixii idin asiibay yowma iltaqa aljamcaani yowma maalintii iltaqa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood maalinkay kulmeen wixii idin asiibay fabiidni illah ilahay idankiisa yahay iyo waliyaclama inuu ogaado almuminiina muminiinta inuu ogaado iyo waliyaclama inuu ogaado daraaddeed aladiina kuwii naafaquu munaafiquunay oo waqiila la yidhi lahum iyaga tacaalow kaalaya oo qaatiluu dagaalama fii sabiili illahi jidka ilahi ku dagaalama aw idfacuu ama difaaca ama kaalaya magaalada isdifaaca isdifaaca oo naftiina iyo carruurtiina iyo magaaladiina difaaca qaaluu markaasa waxay dhahdeen law naclamu haddaan ogaan lahayn qitaalan dagaal latabacnaakum waan idin raacinahay dagaal uma jeedaan hum ayagu bu rabbi subxana wa tacala nimanka saale hum iyagu lilkufri gaalnimada yowmaidin maalintaa aqrabu kuwii u dhawaansha badan wey minhum xaggooday uga dhawaansha badan yihiin lil iimaani iimaanka ay u dhow yihiin ayaga laftoodii markay iimaanka u dhow yihiin markay gaalnimada u dhow yihiin hadday gaalnimo usii dhow yihiin dhawaanshaha iimaanka dhawaanshaha gaalnimada gaalnimay hadda u dhawaansha badan yihin rabbi subxana wa tacala saas wey macana wixii idin asiibay maalintii labada kooxood kulmeen oo maalintii uxud ah qadar ilahay bay saas wey macana wax ilaahay awoodiisa ka baxsan maayo wax ilaahay qorsheeyey xikmadna uu kala haday xikmadaha laga lahaa waxaa ka mid a waliyaclam almuminiin muminiinta inuu ilahay ogaado subxana wa tacala musiibadaa dhacday mu'miniintu inay soo baxaan oo ilaahay horay waa u ogaaye ay banaanka usoo baxaan oo la ogaado ninka geesiga haliyeyga ilaahay ku kalsoon haddii jab yimaada iyo hadday wax walba yimaadaanba tii ilaahay haya ninkaa in la ogaado fulayga carrayda in la ogaado ee munaafaqa ah labadaa in la kala ogaado waxaa kaleeto saa loo yeelay oo arrinkaasi idiin qabsaday in la ogaado munaafiqiinta munaafiqiintaas waa kuwey waa cabdullahi bnu ubay iyo raggiisii la soo noqday wey ila waxay nihi dagaalka markii magaalada saa loo ambabaxayba dhexda intii la sii socdo meeshiiba la gaadhin buu saddex boqoloo nin la soo noqday war maxaa kugu dhacay ba odhan see wax kaa yii maya maya maya ninka nin tala naga yeelay ma ninkani wiilan yaryar buu la tashadaa annagii odayaasha ahayn talada nadi dagaal uma jeeda ninkani waa iska soo noqday cabdullahi bnu xaram nin la yidhahda oo jaabir aabihii oday ahaa cabdullahi bni camr bni xaram ayaa wuxuu yihi markuu arkay iyagoo sii socdoo laabtay war yaada war xaggeed u aadaysaan war xaggeed muslimiinta uga noqoteen dagaalkiibaaba la gelahayaa war nimanka niman dagaal u jeeday baa gacan dhaf badeen markuu kari waayo intuu ka daba tegay sii daba socdo oo kari waayo bu wuxuu ku yidhi suxqan lakum ilahay ha idin fogeeyey malaa waxa noo kiin dhaaba ilahay wuu noogu kiin bedeli khalaas ninkii noocaa ahaa iyo kooxdii la socotay munaafiqiinta ahaa oo arrinkoodu meeshaa ku soo baxay markii horena isqarinahayay ayaa marka laga hadlaya inuu ilaahay munaafiqiinta ogaado daraaddeed kuwa munaafaqoobay oo lagu yidhi warkaalaya oo jidka ilaahay ku dagaalama waa hadalkii ninkii saxaabiga ah warkaalaya dagaalama oo nabiga garabkiisa ha ka bixina ama haddaynaan dagaal u jeedin nabi maxamed iyo diinta inaad difaacdaan haddaynaan uga jeedinba kaalae magaaladiiniyo xaruntiina difaaca aw idfacu aw idfacu macnaa waxa weeye yani magaaladii madiina lagu soo duulay waa degan tihiin carruur baa idiin degan hanti baad ku leedihin haddayna xataa mabda oo rumaysneen wa kaalae difaaca ka qaybgala markaasaa waxay odhanayaan law naclamu qitaala latabacnaakum haddaanu ognahay dagaal waanu idin raaci lahay cajiib say ku dhici kartaa markaas nimankan waxay soo duulaan ahaayeen intaasoo sano isdiyaarinaya si dheer bay soo meereen oo magaaladay soo duuldegeen waxay u socdaan oo dhan waa la ogyahay nabi maxamed magaaladii madiinuu ka soo baxay oo labadii ciidan baaba qarka isu saaran haddaanu dagaal ognahay waanu idin raaci lahay warkaasay ku socdaan dagaal inuu dhacaya haddaan ognahay waaba ka waaba dhacaya waaba muuqdaan waxa weeyaan hal diidani geelay ku rigata ma weyda saas ruux hadduu diidan yahay wax kumarmarsooma waayo sooma war dagaal uma jeedaan haddaad dagaal ka dhibta waad raaci lahay lakin dagaal uma jeedaan saasay kumarmarsoodeen tage saas way macana law naclamu qitaala latabacnaakum bay dhahan rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala hadalkaa markay leeyihiin iimaanka iyo gaalnimada gaalnimaday ugu dhawaansho badan yihin yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim afkooda waxay ka leeyihiin waxaan qalbiyadooda ku jirin oo ah haddaan dagaal ognahay allana wuxuu ogyahay waxay qarsanayaan wamaa asaabakum wixii idin asiiba wixii idin asiibay yowma maalinka iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood fabiidni illahi ilahay idankiisa ku ahaaday ilahay wuxuu qadaray buu ahaa wixii idinku dhacay oo idin asiibay iyo walyaclama inuu ogaado daraaddeed almu'miniina mu'miniinta inuu ogaado daraaddeed oo soo saaro iyo walyaclama inuu ogaado daraaddeed bay ahayd alladiina kuwii naafaquu munaafaquunay oo waqiila lagu yidhi lahum iyaga tacaalo warkaalaya oo qaatiluu dagaalama fii sabiilillahi jidka ilahay ku dagaalama aw idfacuu ama difaaca qaaluu markaasa waxay yidhahdeen low naclamu haddaan ogaan lahayn qitaalan dagaal latabacnaakum waanu idin raaci lahayn yani haddaanu dagaal inaad gelaysaan ognaha waa idin raaci lahayn waa iska hadal hum ayagu rabbi subxaana wa tacaala lilkufri gaalnimada yowma idin maalinkaasay aqrabo u dhawaansha badan yihin minhum ayagay uga dhawaashi badan yihiin liliimaani iimaanka ay u dhow yihiin ayagiibaa la kala fadilaya ayagaa laba xaalo leh xaalada iimaankay u dhawaayeen xaalada gaalnimaday u dhawaayeen hadda markaa isaga ah xaaladay gaalnimada ugu dhawaansha badnaayeen oo iimaanka xaaladiisa uga dhawaayeen saas mana yani waxaa la yidhahdaa waa yani waa tii baabkii mana masalat lkuxri oo manaa waa naxwada ka mid ahay mana shay isaga naftiisa la kala fadilayo laakiin laba xaaladood xaaladan uu tan ku jiro ayuu ka sitaa xaaladda u sidaya xaaladay iimaanka u dhow yihiin iyo xaaladay kufriga u dhow yihiin hadda waxaa sidata midii ay gaalnimada u dhawaayeen saasa laga man hum iyagu lilkufri gaalnimada yowmaidin maalinta aqrabu kuwa u dhawaasha badan wey minhum ayagay uga dhawaasha badan yihin liliimaani iimaanka xaaladay u dhow yihiin ayay uga dhawaasha badan yihin haddaba man oo gaalnimada u dhowyihiin yaquuluuna waxay leeyihiin biafwaahim afafyaalkooda waxay ku leeyihiin afka waxay ka leeyihiin maa shay laysa alahani fii quluubihim qalbiyadooda aan ku jira oo maxay ah law naclamu qitaala latabcnaakum qalbigooda waa ku jiraa inuu dagaal dhacayo laakiin afka waxay keliyihin waxa qalbigooda ku jira waa kala gudisay saas mana ayib wallahu allana aclamu midkii ogaansho badan wey bimaa yaktumuuna waxay qarinayaan ilahay waa ogya subxana wa tacala aladiina kuwa wey munaafiqiintii waa laga sii hadlay aladiina kuwa wey qaaluu yidhi liikhwaanihim walaaladood xaggooda ka yidhi walxaal qacaduu iyagoo fadhiistay kuwa walaaladooda ayay ka hadleen arrinkooda ayaguna markaa way fadhiisteen oo dagaalkii way kacgeen ayaga oo fadhiistay bay walaaladoodu waxay ka yidhahdeen xaggooda law ataacunaa haddayna yeeli lahaayeen talabanada hadday yeeli lahaayeen maa qutiluu lama laayeen oo lama dileen qul waxaad tidhahdaa nebiow fadra'uu reeba can anfusikum nafafyaalkiina almawta geerida ka reeba in kuntum hadaatiin saadiqiina kuu run sheegay hadaladoodiibay kuwa iyaga ka mid a malaha dagaalka galay markaasay yidhahdeen war hadday annaga talabanada yeeli lahaayeen oy magaalada iska joogi lahaayeen lama laayeen waxaa la yidhi haddii magaala joogid aa geeri lagaga baaqsanahayo idinkaa laydinku soo socdaaye bal ka baaqsada le saa ku dhimale fadra'uu can anfusikum almowt magaaladaad joogtaan sooma weliba guryihiinna gala geeri idinka idinku imaane bal iska eriya oo iska reeba way dhici karta may marka magaalo la joogay geeri ma rabto bannaan loo baxay iyo dagaal la tegay iyo goob la tegayna geeri ma soo dadejiso ictiqaad munaafiqiin wey iyo gaalo waxaas saasa lale macna aladiina kuwa wey qaaluu yidhi liikhwaanihim ay can akhwaanihim ikhwaanihim walaaladood xaggooda ama walaaladood dartooda waxay u yidhaahdeen walqacaduu iyagoo fadhiistay ayagoo iyagu hadhay oo dagaalka ka hadhay baa waxay yidhahdeen walaaladoodii tegay waxay ka dhaheen law aqaacuunaa haddayna yeeli lahaayeen taladooda hadday yeeli lahaayeen maa qutiluu lama dileen oo lama laayeen qul waxaa tidhahdaa fadra uu reeba can anfusikum nafafyaalkiina almowta geelida ka reeba in kuntum haddaad in saabiqiina kuwa run sheegaya maa qutiluuba haddaad run ku sheegaysaan bal idinku iska celiya geelidu waa tan inkaaba laydinku imaana bal iska difaaca ma jirta way maana walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili llahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun walaa taxsabana ha u malayne aladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili llahi jidka ilahay lagu dilay amwaatan ha u malayne kuwa dhintay bal iskaba dhaafay axyaau way kuwa nool cinda rabbihim rabbigood agtiisaana yursaquuna lagu masruufayo risqi lagu siinaya farixiina xaalo ay yihiin kuwa faraxsan bimaa shayay ku faraxsan yihiin aataahum allahu ilaahay uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan biladii midkii biladiina kuwa lam yalxaquu aan soo haleelin oon soo soo gaadhin bihim iyaga min khalfihim gadaashooda aan ka soo haleelin muminiintii walalahooda weli aan iyaga soo haleelin gadaashooda ka soo haleelin oo ka daba imaanin kuwaasay ku bishaaraysanayaan waxay ku bishaaraysanayaan allaa khawfun cabsi calayhim dushooda inaysan ahanin walaa hum inaysan ahanin yaxzanuuna kuwa murgaya inaysan ahanin bay ku bishaaraysanayaan macna dadka ilaahay jidkiisa lagu dilay ha u malaynayn inay dhinteen waa nool yihiin oo ilahay agtiisa lagu masruufaya ilahay agtiisa ayaa lagu irsaaqaya sidaas xadiis saxiix muslim iyo keyrka kusoo arooray nabigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam shuhadada iyo dadka ilaahay dartii loo dilay naftoodu waxay ku dhex jirtaa shimbiro cagaaran gulgulahooda shimbiro cagaaran bay naftoodii ku dhex jirtaa shimbirahaasi maalintii oo dhanna bad yani jannada ayay soo daaqaan midhaha iyo barwaaqada jannaday ku dhex jiraan habeenkiina carshiga hoostiisay usoo hoydaan rabbi baa daalacday buu nabigu yuri sal lla alay wasalam markaasaa wuxuu ku yidhi ma idiin siyaadiyaa wax siyaadaa ma rabtaan waxay dhahan rabbi o maxaad noo siyaadin maxaa laabanood noo siyaadin maalintiina haddaan jannada ku foofayna habeenkiina carshina hoostiisa aanu joogno u hoyanayno maxamed noo laabo waa laga tegey haddana waa lagu soo noqday ma laydin siyaadiya sidii oo kale ku jawaabe waa lagu soo noqday ma idiin siyaadinaa haabay dheen marka maxaa rabaadrabilaa qabtaan oo idiin siyaadiya ilaahu adduunyadii dib noogu celi oo mar labaad hanala soo dilo eri hal mid baan kaa codsanayna adduunyadii dib noogu celi ma guryaheedii iyo daaraheedii iyo cudurradeedii bay usoo noqonay maya hanala soo dilo mar labaad ood adiga dabta hanaloo dilo oo haddana la celiyo mar saddexaad hanala soo dilo oo haddana la celiyo mar afraad hanala soo dilo toban goor iyo ka badan dabta hanaloo soo dilo intaasaanu kaa cabsanay alla wuxuu ku yihi subxaana wa tacala horay baan u qorsheeyey adduunye nin kasoo tegay inuusan ku noqonin soo maarta marka axyaaun cinda rabbihim yursaquun ilahay agtiisaa lagu irsaaqaya jaabir aabihii markuu dhintay ninkii odayga ahaye munaafiqiinta ka daba tegay warkaayada ku hayay meeshii baa lagu dilay nabigu wuxuu arkay maalin maalmaha ka mida jaabir oo yaro murugaysan wuxuu ku yihi jaabir maxaa kugu dhacay wuxuu yihi aabbahay baa la dilay gabdhana waa igaga tegay walaalahaya daynna waa ka tegay nabigu wuxuu ku yihi sal alay slam ma kuu sheegaan aabbaha ilaahay subxaana wa tacaala caadadiisa dadka wuxuu kala hadlaa min waraai xijaab astur gadaashiisu kala hadlaa codkiisa unbuu maqlaa laakiin aabbaha cabdullaahi bna camr bni xaraam ilaahay foolka fool toos buu hor istaagay oo ula hadlay wax ka wadmadaas saas w marka ha u malaynin inay dhinteen ma dhimanina waa nool yihiin ilaahay agtiisaana lagu irsaaqayaa dadkii shuhaadada ah saas way maana waa darajo sarow saasaa rabbi leeya subxana wa tacala fii suurati albaqarana waxaan ku soo marnay walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili illahi amwaatun bal axyaa ha ku dhihina waa dhinteen waa nool yihiin saasaynu baqarada kusoo marnay macana ayib saa ay tahay haddana waxay ku faraxsan yihiin waxa ilaahay siiyey oo fadligiisa waxaa kaloo ku bishaaraysanayaan walaalahoodii adduunyada ay kaga soo tageen ee aan ayaga weli soo haleelin oo ka daba imaanin wanaagga ilaahay agtiisa ku u yaallana way ku bishaaraysanayaan xadiis baa sugan oranaya waxay yidhahdeen ilaahayow fariintan yaa laga gaadsiiyey walaalahana dadkii adduunyada lagaga hadhay inayna jihaadkii iyo dadaalkii diinta ayna ka hadhin fariintan yaa laga gaadsiiyey aakharay joogaan marka rabbi baa yidhi anaa idinka gaadhsinay aayaad kale marka soo degi aayaad kale fariintan xaggee ka timid marka fariintani waxay ka timid shuhadadii ilaahay dartii loo dila fariintay soo direen yaa soo tabiyey ilahay baa soo tabiyey subxana wa tacala innagaa layna soo gaadhsiinay marka wax weyn baa ilahay agtiisa u yaalla way macana walaa taxsabanaha u malaynin aladiina kuwa sabiili ilahi jidka ilahay lagu laayay amwaatan kuwa dhintay ha u malaynina bal iska warnaatay axyaau way kuwa nool cinda rabbihim rabbigood agtiisa yursaquuna lagu irsaaqaya farixiina xaara ayihiin kuwa ku faraxsan bimaa shay bay ku faraxsan yihiin aataahum allahu ilaahay uu siiyey oo min fadlihi dheeraadkiisa wanaagga ilaahay siiyey bay ku faraxsan yihiin wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan biladiina kuwiina way ku bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga min khalfihim gadaashooda aan ka soo haleelin weli aan ka daba imaanin oo mu'miniintii kale ah oo jidka kusoo jira laakiin ka daba imaan doona kuwaana way ku bishaaraysanayaan bishaaraday u hayaan maxay allaa khawfun inuusan cabsiyo calayhim dushooda ahan mustaqbal aakara inaysan ka cabsan doonin walaa hum inaysan ahanin yaxzanuuna kuwa murga oo adduun ayna u murgi doonin waxa ilahay agtiisu yaalla markay u tagaan arrimahaasay ku bishaaraysanayaan yastabshiruuna way bishaaraysanayaan binicmatin nicmo ayay ku bishaaraysanayaan oo min allahi xagga alla ka ahaa wa fadlin iyo dheeraad wa ana allaha alle bay ku bishaaraysanayaan laa yudic inuusan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajirkooda inuusan dayacaynin alladiina kuwa ama alladiina kuwa istajaabuu yeelay lilahi ilahi iyo warasuuli rasuulka yeelay min bacdi maa asaabahum markuu asiibay kadib alqarxu nabarka iyo dhaawucu markuu asiibay kadib liladiina kuwii waxaa usugnaaday axsanuu wanaajiyey camalkooda oo minhum ayaa ka mid oo wattaqow cabsaday ajrun ajr baa usugnaaday cadiimun oo weyn alladiina kuwa wey kuwaas qaala uu yidhi lahum iyaga annaasu dadku ay ku dhaheen ina annaasa dadkii qad jamacuu way kulmiyeen lahum lakum idinka idinka dartiin bay awoodoodii oo dhan u kulmiyeen ee fakshawhum cabsada fazaadahum wuxuu u ziyaadiyey arrinkaasi hadalkaasi iimaanan kalsooni ilahay ay ku kalsoon yihin buu u ziyaadiyey wa qaaluu waxay dhahdeen xasbunaa kan nugu filani allahu allow wa nicma waxaa nicmo lahaaday alwakiilu mid la tala saaro fanqalabuu way gadoomeen binicmatin nicmo ayay la gadoomeen oo minallahi xagga alla ka ahaatay wa fadlin iyo dheeraad lam yamsasum muusan taabanin suu-un xumaani mayna taabanin watabacuu waxay raaceen ridwaan allah ilahay ridihiisa bay raaceen wallahu allana duu fadlin dheeraadsiin midkii u saaxiiba weya cadiimun oo weyn inamaa dalikum kiinaasi hadalkaa idin keenay ashaydaanu waa shaydaan yukhawifu wuu idin cabsiin wliyaa'ahu dadkiisuu idinku cabsiinaya ee falaa takhaafuuh ma ka cabsanina wakhaafuunii aniga iga cabsada in kuntum haddaatihin mu'miniina kuwa i rumaysan haddaatihin iimaanku hadduu dhab idinka yahy dadkii jannada galay ee shuhadada ilaahay dartii loo dilayay nicmo ayay ku bishaaraysana xagga alla ka ahaatay fadli iyo inuusan ilahay muminiinta ajirkooda dayicin meel buu u yaalla ajirkoodii waxaa markaa kadib laga hadlay horay baan usoo sheegnay dagaalku markuu dhammaaday maalin sabtida ah bishi shuwaalna ay tahay shan iyo toban sanadkii saddexaad maalinkii axadda ahaa ee ku xigtay ayaa nebiga waxaa la soo gaarsiiyey sal alay slam abuu sufyaan iyo gaaladii u watay inay damacsan yihiin magaalada madiine inay kusoo rogaal celiyaan maxaa yeelay meel xamraa ulcasad la yidhahdo markay joogaan bay diig wada hadleen markaasay yidhahdeen war waxa maynaan samaynine laa muxammadan qataltum wala lkawaaciba ardaftum bi'sa maa sanactum bay dhehen ayagii baa is eedaynay maxamedna maydaan soo dilin gabdhihii gashaantimaha ee naasaha kuuskuusnaana maydaan soo kaxaysanine madiine joogay war waxaad samayseen xumaa war ina soo celiye biliiqaa loo soo noqonaya magaaladiina biliiqaysto saasaa loo soo noqonaya nebigu warkii weelay sal alay slam wuxuu yihi hala diyaar garoobo shalay dagaalkii ahaa nin goobjoog ahaa oo ka qayb galay mooye nin kalena iraaci maayo waa baxay nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh bixiddaa uu nebigu baxay ujeedooyin dhowray leedahay ujeedooyinkeeda waxaa ka mida qalbi kab waxay u tahay mu'miniinta jiraaxaadkii iyo nabaradii iyo dhibkii iyagoo ku yaalla raggii shalayta nabarka gaadhsiiye markay ka daba baxaan soo himmadoodii soo noqon mayso saas himmadoodii iyo waxaa soo noqonaysa kalsoonidoodii yaa soo noqonaysa taasi waa mid ujeeddada labaadi waxa weeye in gaalada la argajixiyo oo la raad qaado oo wax eryihi la yska dhigo waxay iyadana qancinaysaa dad fara badan oo hareeraha kaa deganaayo kuhungurayn lahaa war nimankii dhibdaha gaadheen laakiin nimanku markii dambe iyagoo madax sii caydsanay qolo badan baa warkaasi qancin oo meelahan agtaada joogjoogo ayagu raqda ka dhirka raqda raqda un haada oo kala acraab meelaha degdeganaayo iyagu raqda inay cunaan un rabay baa mid hadalkaasi ku filayn xarbu nafsiya la yidhahda xuruubta nafsiga ee iclaamiga aad buu rasuulku u isticmaali jiray salawatu rabbi waslamu caleyh waa mid hadda reer galbeedku adduunka ku haystaan saas daraaddeed nebigu markuu baxay sal alay wasalam oo magaalada ka baxay abu sufyaan waxaa soo gaaray oo damacsanaa inuu soo noqday ciidankiisii waxaa la soo gaarsiiyey moxamed oo raggiisii oo faraha cunahaya ciilkii intuu ka batay inay idin arkaan oo keliya raba baa meesha soo socdaa layidhi abu sufyaanow warkii abu sufyaan haddii loo geeyay buuxuna warna soo cararsiiye lib baynu wadanahay libta yaan inaga reebine nabayhawna keena buui sidii buu abu sufyaan ku caray meeshii buu nabigu tegay sal alay wasalam wuu soo noqday isagoo wax dhibaataa gaadhin isagii saxaabadiisa meeshii baa laga soo noqday qolada marka markaa nabiga la baxday sal alay wasalam baa si gooniya loo ammaanaya sababta ammaantooda keentayna waxa weeye waa dhaawac baa jira dhimashaa jirta yacni waxa weeyaan shalay o dhan baa la rafaadsanaayo dadku waa daalan yihiin dhiiggiibaa qoyan oo weli ma ingegin murugtiibaa weli qalbigii ka baabi'in ayagoo xaalkaasu sidaa yahay rag badan baa laleeyahay toddobaatan nin oo akhyaara ku tegay meeshii oo garab ahaa xaaladdu iyadoo saa ay tahay ayagoo nasanin baa la yidhi war soo dhaqaaq ya waa meeshii nin nin nin rageedka uu dhihi lahaa maya ebon aniga maanta war aniga maanta islaamtii baa iga umulaysa saas weeyaan maalinka xaaladdaa ninka ku baxayso ammaan ma mudno marka saas weeyaan mayna cabsanin tiradooda mayna la cabsanin dhibkii gaadhay mayna u baaqanin waa baxeen markiiba raggaasu ilahay ammaanaya subxana wa tacala wuxuu rabbi yidhi marka yastabshiruuna way bishaaraysanayaan waa kuwii jannada kuwii macnaha shahaadada ahaw yastabshiruuna way bishaaraysanayaan binicmatin oo min alla xagga alle ka ah wa fadlin iyo fadli bay ku bishaaraysanayaan wa ana allaha alla laa yudiicu inuusan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajirkooda inuusan dayacaynin aladiina kuwa istajaabuu yeelay lilahi ilahi iyo warasuuli rasuulka yeelay soo baxa markay dheheen min bacdi maa asaabahu markuu asiibay kadib alqarxu nabarka iyo dhaawacu markuu asiibay kadib dhibaatadii markay gaadhi kadib bay yeeleen hadalka rasuulka sal ly oy bixeen liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaajiyey camalkooda oo minhum iyaga ka mid a oo wattaqow cabsaday ajrun ajir baa u sugnaaday cadiimun oo weyn aladiina kuwa wey qaala ay dheheen lahum iyaga annaasu dadku ay ku dheheen qoladii abuu sufyaan soo diray wey naaskaas ee gaalada soo dirtay maxamed iga gaarsiiyey inaan kusoo dulaan oo soo noqonayo kuu yidhi wey aladiina kuwa weeye qaala ay yidhahdeen lahum iyaga annaasu dadkii ay ku dhaheen ina annaasa dadkii oo abuu sufyaan iyo raggiisii qad jamacuu way kulmiyeen lakum idinka waxay heli kareen oo dhan bay isu geysteen wayna is-uruursadeen awooddoodii oo dhan bay kulmiyeen idinka dartiin bayna u kulmiyeen ee bakshawhum war cabsada maxamed iyo raggiisii oo cabsada war hoy khatar haysgelinina isnidaaminta iska daay fazaadahu markaasuu u kordhiyey hadalkaasi cabsada ah iyo waa laysugu kiin tegey fazaadahum wuxuu u kordhiyey iyaga iimaanan iimaanbubuu u kordhiyey meeshii laga filhayay inuu cabsi geliyo argagax geliyo dhanka kaluba u booday iimaan iyo kalsoonibuu u kordhiyey wa qaaluu waxay la yidhahdeen xasbunaa kan nagu filan allahu allow wa nicma waxaa nicmo lahaaday alwakiilu midna tala saarsan isagaa u nicmo lahaaday allah baa nagu filan saas way macana hadalkaa waxaa yidhi nebi maxamed sal alay slam iyo saxaabadiisa markii la yidhi dadkii way isugu kiin yimaadeen waxaa kaloo yidhi nabi ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray isaguna xasbiya allahu wa nicma alwakiil bu ruux kastoo muslim oo khatar dareema ama xaalad cabsiyeed galana waxaa laga doonaya inuu yidhaahdo xasbiya allahu wa nicma alwakiil ilahay baa igu filan fanqalabuu hadday baxeen ma dhib bay la kulmeen maya fanqalabuu way gadoomeenoo way soo noqdeen binicmatin nicmo ayay la soo noqdeen oo min allahi xagga alle ka ahaad iyo wa fadlin dheeraad xoogaa ganacsiyana way soo heleen baa la dhahay fadli iyo wanaag bay la soo laabteen iyo nicmo ilah iyo ajar lam yamsasum muusan taabanin suu-un wax xumaani ma taabanin dagaal lamayna la kulmin cid lagama dilin lagama dhaawicin waxba mayna la kulmin watabacuu waxay raaceen ridwaan allahi ilahay riddihiisii bay raaceen oo nabiga amarkiisii bay qaateen wallahu allana duu fadlin dheeraadsiin midkii u saaxiiba weye cadiimun oo weyn kii warka keenay baa marka laga hadlaya abu sufyaan iyo warkuu soo diriya ninkii keenay waa shaydaan baa lay inamaa dalikum kiinaasi warka idin keenay dadka ka cabsada odhanaya ashaydaanu waa shaydaan yukhawifu wuu idin cabsi yukhawifu wuu idin cabsiin wliyaaahu dadkiisuu idinku cabsiinay soo ma dadkiisu idinku cabsiinaya dadkiisuu doonaya inaad ka cabsataan ee falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina wakhaafuuni aniga ka cabsada saas ninka ku odhanaya yani waxa weye adduunka maanta yani waxaa la gaadhay gaala gaala haysata adduunka hal damboon baa la isdhex dhigahaya laysma dhaqaajin karo haddii masaajidka addoor salaad ku tukanta waa lagu qaban waa lagu xidhahayaa kaamerooyin baa masaajidka ku wada rakiban inamaa dalikum shaydaanu yuqawifu awliyaa masaajidka yuusan idinka caydin saas maa shaydaanku ha la cararo ha la gabado hadduuba ku leeyahayba waa shaydaan walow suuro sheekh baa lahaade waa inuu ku yidhahdo sugnow oo rabbigaa ku kalsoonow oo wax ilaah kuu qadara ku kalsoono diintaada ka carar saasaa la yaqaana inamaa dalikum kiinaasi ashaydaanu shaydaanu yukawifuhu cabsiinayaayo awliyaahu dadkiisu idinku cabsiin ee falaa takaafuhu ma ka cabsanina wakhaafuunii aniga cabsada maxaa yeeley ina kayda shaydaani kaana daciifa in kuntum haddaad tihin muminiina kuwa rumeeya haddaad tihin iimaanku dhab idinka hada wabilahi tawfiiq wasala allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala ali w saxbi wasalam